iyadoo runtii waktigan dambe qofka raba inuu wax badan ka ogaada naska oo qura hadaad internetka gasho aada helayso masala halkan horteyda waxaa taalla warbixin labaatan iyo shan bage ka kooban oo la yidhahdo the history of fas waxay ku jirtaa databaseka leeda la yidhaahdo oo ah databaseka lagu ururiyo waxyaabahan caafimaadka iyo farmacolojyada iyo wixii kusaabsiisana oo database runtii aada weyne dunida o dhan wax lagaga guro ah waa waxaa qoray zandry nin la yidhaahdo university hungary ku taala jooga halkan waxaa kaloo agteyda yaala baxsi kale oo brazilian symposium of medicinal plant september nineteen seventy eight ay kaga qeyb galeen saddex aqoon yahan min zelgar la yidhaahdo shorno iyo carlini oo labana ay jaamacadda saint polo ee brazil ku taala qeybta medicinka ay joogaan nina fetochemistry jaamacaddan ben ee switzerland ku taala oo ah ninkan shorno la yidhahdo iyo saaxiibkii labadii nine soo saarayba maadadan casinonka la yidhahdo inay qaadka ku jirto aqoon-yahanadii helaya iyana warbixin taariikheed ay kaga waramayaan cilmi baadhista qaadka iyo heerarku soo maray iyo contribution iskii nin kastoo aqoon-yahan inta ku kordhiyey ama inta uu kusoo daray waxaa kaloo halkan horteeda yaala bug yar af soomaaliya oo la yidhahdo hadimooyinka qaadka bugan yar waxaa qoray nin la yidhahdo maxamed cabdi daawud maxamed cabdi daawud waa nin aqoon-yahan soomaaliyeed ah wuxuu kamid yahay raggaanu diinta ka faaideysanay dhowr iyo todobaatanadii arday ka ahaan jiray jaamacadda la foole qeybta chemistryga sideetan ku dhawaadadiina waa qolyihii dawladii siyaadbara ay xidhxidhay buuggan yar u qoray runtii intaan arkayay buug yar oo qaad laga qoro marka uu maadadan yahay waa axsan buugka aan arko waxa igu tambiihiyey isaga oo lactur ka jeedinaya jaamacadda hargeysa oo ka waramaya bandhig buuggan uu sameynaya ayaan ka qayb galay kadibna buugga yar labadoo dolarba hargeysa gudaheeda laigaga siiyey runtii haddaan isagoo qura akriyo oo aanan wax kala sheegine inta ku taalla qeybo kamidun haddaan soo guuriyo oo buug aada ugu filan buuggu waa sideetan bage marka xagga tirada bageska laga eego waa kooban yahay sideetan iyo afar bage baan filaya meelahaasi laakiin xagga tayada marka laga eego waa buug tayo badan gaar ahaan laba qeyboodba u tayo badan qeybta taariikhda ka waramaysa qaadka bini aadamkau ka hayo iyo qeybta cilmiyan ka waramaysa qaabka iyo wuxuu ka samaysan yahay iyo weliba raadinta uu bini aadamka waramo waa mushkilad nin kastoo ama qof kastoo soomaaliya uu la nool yahay waa mushkilad haddaanad adigu cunin ama aabbahaa cuno ama walalkaa cuno ama adeerkaa cuno ama inadeerkaa cuno waa mushkilad familigiina taala oo aan u baahnayn soomaali kaloo badan oo shishaba inaad ka fekerto nin kastoo soomaaliyeed faamiligu ka dhashay aada maanta odhan karto way ku baahsantay oo way taalla waa mushkilad runtii xalkeeda sida loo helaa ay dhib badan tahay oo mujtamac si kayru caadiya ay ugu faaftay gaar ahaan mujtamaca soomaaliyeed si aada iyo aada u fog runtii ugu faafay daweynteeduna wax badan ay u baahan tahay oo ugu horeyso in la faafiyo aqoonta ka waramaysa qaadka waayo ilaa hadda iyadoo qaadka maanta aqoon aada u tiro badani dunida ay ka taalo waxa laga qoray ayaynu inagu haddaynu soomaalinay haddana nahay dadka ugu warka yar le kaba warhaya waa imtixaan inaynu noqono dadka ugu cuno badan haddana inaynu noqono dadka uguba war yar ee bahalkan waxaa laga sheegay wax ka og iyadaan ogahay qaadku cultural inuu dhex galay in culamada soomaaliyeed kamid abaa wuxuu ii sheegayey dhulka qaadka lagu cuno ee etoobiya iyo soomaaliya meelaha gaar ahaan etoobiya inay meelo jiraan aan qaadka la cunin ilaa iyo in la weyseysto mooyaane siduu muqadaska u yahay marka la cunayo waa lasoo weyseystaa hore marka loo soo yaro darko matalan jigjiga meelaha lasoo gaadho ilaa jigjiga waa yani inkaarqaba loo arkaa qofka caleen qaad dabka ku rida waa ka mamnuuc yani dadka dhaqankooda saa loo qadisayo waxa weynu yahay dab wax la saari kara haba yaraatee maaha hore marka loo soo dhaafee soomaaliya la yimaado weli sida uu mudnaanta uleeya waxaad ka garan kartaa inay masaajidu leeyihiin qol lagu qayilo yani masaajida ku taala masalan hargeysa saanan meel kaloo fogba tegin masaajida qaarkood waxay leeyihiin qol lagu qayilo oo imaamka ama muadinka ama dee culamadii meesha joogtay ay qaadka ku cunaan hadhowna ay de salaada iyo cibaadadooda kalena ku samaystaan taasi waxa ay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo iyo qadarinta uu mujtamaca dhexdiisa kuleeyay iyo sida aanay u muuqanin de wax dhiba walidalik baa madaxdu cuntaa madaxweynaha kasta soomaaliyeed ilaa iyo ka ugu hooseeya miskiinka maalqabeenka ilaa iyo kaxamaalka mucalimiinta iyo aqoon-yahanada iyo dadka cilmi isdadaya idan waa bulshadao dhami wax ula mida shaha ay cabto ayuu xagga kala mid yihi bale waxaa laga yaabaa inuu meelaha laysku maamuuso uu yahay inaan maamuus kuba dhacaynin haddii aan qaad la keenin arooskii shirkii odayadii wada hadlayey gartii la naqayey iminka waktigan dambe yani waxa weeyaan ma jirtaba meel dad soomaaliyeed ay isugu yimaadaan oo wadankii kamid ah ilaa iyo waxaa muhima in qaad lagu cuno taas waxay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo waayo ummadaha kale waxyaabahay daraga uhaystaan inkastoo umamku daraga dee dad badan oo liita ay cunaan laakiin ma cunaan dadka sare ama se waa ceeb masalan wadanka joogta madaxweynehu hirooyin cabaya hadii lasoo qabto ama ra-iisul wasaarahoo cocayin liqaya hadii la helo de wuu ceeboobaya maalintaasuu iscasibaya waayo waa wax lagu yaqaano dabaqada aan fakerayn ama liidata inay isticmaasho walidalik buu ceeb yahay in nin muuqda oo ama madaxa ama hanti leh ama la yaqaan ama caynkani inuu cocayin iyo hirowiin cabaa waa wax ceeba idan inaga halkii daragaynagama joogo oo halkaa la ceebeynayo ma joogo ee wuxuu joogaa halkan ammaantaha mujtamac oo dhan uu ku xidhiidho haddaan markaa bal isku dayno maanta dariska koowaad taariikhdiisa inaynu wax ka sheegno ama ha ahaato taariikhdiisa cunta iyo wixii laga hayo ama taarikh cilmiyeedkiisa iyo sidii loo baadhay iyo wixii ku saabsiisan haddaan waxoogaa ka tilmaamno ugu horeyn waxaan isku dayayaa inaan adeegsadaba buuggan maxamed cabdi ayaan isleeyahy in badan uu kaaga filan yahy waxaasi oo dhan qaadka waxaynu unaqaanaa inuu magacyo badan leeyahay meelaha uu ka baxbaxana inuu magacyadaasi ay ku kala gedisan yihiin weliba maanta waxaa laga yaabaa magacyada badan ee qaar kamida inay ku xidhan yihiinba kolba meesha uu ka baxo marka laleeyahay waa hereri ama waa dadar ama waa miro ama waa yani waa magacyo ku saabsan in badani meesha uu ka baxo asalkeeda loo raaciyo uma baahnin markaa nin soomaaliyeed maanta in qaadka magacyadiisa loo sheego hadii yani cid kale lagjarka uu ku saabsanaan lahaa waxa laga yaabi lahaa in la yidhaahdo qaadka definitionkiisa iyo magacyadiisa iyo scientifical namekiisa iyo waxa ah laga waramaa loodhan lahaa laakiin nin soomaaliyeed oo kasta waxaan rajeyn inuu khabiir yahay markaa looga warrami maayo magacyada uu leeyahay iyo warkaasi waa geed bay yidhaahdaan cumuuman ka baxa afar kun ilaa sagaal kun oo feet si levelka meel ka sareysa ama waa geed siduu u kala fiican yahay marka iyagu qiimeynayaan lagu qiimeeyo meelba meesha ay ka sareysa uu ka baxo yani cilmi baadhisyada qaarkoodna waxay tilmaamayaan siduu u kala sareeyo meelaha uu ka baxa masalan cilmi baadhis ay sameysay rugta cilmi baadhista amniga carbeed ay ku sameeyeen baa suu maxamed cabdi tilmaamayo koonfurta sacuudiga buuraleydaka ka baxa katinanku oo ah maadaadkan ugu khatarsanee ku jira waxay u kala badan tahay sida ugu kala sareeyo marka dhulkeenangaga masalan soomaaliya o kale wa inagan idhahna iska bedhaysika ka baxa baa la yidhahda laakiin buuraha ethoobiya ka ka baxaa dee waa lagu fayaama waa la marqaama marka wuu ka marqaan yar yahay kan soomaaliya ka baxa inaga lafteena waxaad moodaa inuu categoriga ay sheegayaan qoladan iyo leeyihin sida uu u kala sareeyey meelaha uu ka baxo ayuu ugu kala badan yahay mawaada khatarta ee kusii jirta waa geed sida caadiga sharab ah ama sidiisa caadiga waa geed aan ahayn geedaha waaweyn ee geedahan laamaha geedaha sharabka waxa la yidhaha waa geedaha aan lahayn jirida adag ee laamahan tirada badan la iska baxa normalkiisu waa geed mitir ilaa laba mitir baxa gaar ahaan buuraha dushooda sare marka uu ka baxayo laakiin buuraha guntooda bay idhahdeen biyahale marka uu ka baxayo waa geed gaadho bay leeyihin ilaa iyo lix miter buuraha guntooda halkaaka kasoo baxa maxamed cabdi wuxuu kaloo soo naqlinayaaba equatorialka kaka baxa yani horta geedkana dhul badan badan buu ka baxaa laakin equatorialka kaka baxa equatorialka lagu yaqaano in biyuhuna ku badan yahay cadceeduna ku badan tahay kaasi buu leeyahy waxaa la sheegaa inuu gaadho labaatan iyo shan mitr jiridiisuna inay gaadhaba nus mitr inay gaadhayso idan kaasi waa geed dee aan sharab noqonin dhirta waaweyn oo kale kamid noqonaya laakin caadiga la yaqaano dhulka badane uu ka baxo waa mitr iyo labada mitr iyo hadduu bato lixdaa mitir normally inta lagu sheegaa waa inahaasi dhulku ka baxaana de waa east africadaas oo dhan waa soomaaliya waxbaa ka baxa ethoobia kenya tanzania uganda zambia equatorka kuwa ku saxan in badan oo kamid a madgaskar yeman sacuudiga qeybtiisa hoose ilaa xaddee malaa soomaalida iyo gaalada iyo ingiriiska iyo wixii isay usii faafinayeen pers baan ugu tegay isagoo dhirta guryaha ka horbaxo ay soomaalidu gurato ka qarisho australia magaalo ku taalo pers la yidhahdo qaybta waqooyiga ku taala wuxuu kamid yahay dhirtan guryaha lagu horbeero soomaalida markaa reeraha guryahooda u dhacda liqaad ba ku yaalo kasoo gurata oo weliba kuwa magaalada joogo quri ma cunaane waxay ii sheegeen markaan utegey inay qaarkood ka baac mushtareeyaan oo melbourne iyo sydneyna ay u dhoofiyaan oo ka qaadwareeyaan reeraha guryahooda kaa uga baxay waaska geed flowerle iyo waxaasun bay u beerteen kuwa kani oo qaabkaas ugu beerayay waxaan uga jeedaa waa baahay waktigan dambe laakin waa geed inta badan lagu yaqaano inuu ka baxo geedka africa iyo carabta qeybteedan hoose xaggee u horreysay xaggee u dambeysay muran badan baa ku jira laakin waxay dhahdaan inta badan un meelihii ugu horreysay lagu cunee lagu yaqaano un waa ethoobia bay dhahdaan marka dadka bar baa yidhahda yeman baa uu ka horbaxay dabeetana ethoobia la keenay laakin qolada cagsigaad moodaa inay macquulka u dhowda waayo ethoobia labada yeman gumaysay jirtay oo inuu intuu ethoobia ka baxo yeman uu guuro saasaad labada odhan kartaa ayaa macquulka u dhow geedkan taariikhdiisa bini aadamku markay ka waramayaan maxamed cabdi taarikh duuna buu soo naqlinaya waanan garanayn inta ay leer tahay wuxuu kasoo naqlinaya ninkii la odhan jiray mirab peter mirab peter mirab waa dhakhtar francis ahaa oo boqorkii mililik la odhan jiray dhakhtarkiisii weyaan mililigii ethoobia peter mirab waxa uu sheegaya alexander the great kii macedonia ka talin jiray ee beri lalahaa dunida in badan oo kamida buu qabsaday inuu generaal generaaladiisi kamidi intuu xanuunsaday oo uu waashay xanuunkan waalida ama walbahaar iyo walaac intay ku dhaceen waxay dhahdaan melancolia ku dhacday melancoliadu waa afka griega hore mala waxaa lagu yidhahda waa beryere madoobaad lakin beryere madoobaadku waa assumptionkii dadku ay ka rumaysnaayeen waalida xanuunka keena inuu halkaa kasoo bilaabmo laakin waali unde waxay dhahdaan general generaaladiisi kamid oo haraar la odhan jiray ayaa xanuunkaasi melancoliyada la yidhahdaa ku dhacay dabeetana qaab buu diro uu ku daweynayey maxamed cabdi wuxuu kaloo soo naqlinaya bibleska qaar kamid a oo the living bible la yidhahda nineteen seventy one kii inuu isna wax sheegsheegayo qaad la calaaliye iyo candhuuf iyo wax wax lagu daweeyo laakin wararkaasi waa iska warar un malaa un taarikh gabowday un lagu tilmaamayo laakin aan wax saa usii weynahayn wakti badan ayaanu jirin cid ka waranta qaabka dadyowga ugu horeeya markaynu caalam alislaamiga eegno ee ka warama waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaan jiray nin la odhan jiray najiba samarkandi sida uu maxamed baa nin badan isticmaalaya waxa uu soo naqliyey haddii aan meel kale kasoo naqliyo sideedan usheegi najiba samarkandi wuxuu qoray buug kaga waramayo walxaha ama dhirta lagu welfo addictionka ama dependencyga dhirta bini aadamka ku samaysa kitaabkiisaasi oo weli gacan ku qoran aan ahayn kutubta matbuuca waa nin waktiyadii wax qorayey kun laba boqol toddobiyo soddonkii milaadiga meelahaasi waa almost yani sideed qarnood todoba qarniyo dheeraad ka hor ayuu wuxuu qoraya uu sheegayaa in bunka iyo qaadka ayuu ka wada waramaya waxa uu tilmaamaya uu leeyahy waa geed ka baxa buu yihi kilwa kilwa waxaa la odhan jiray waa kenyadii hore magacii hore muslimiinta u yaqaaneen meeshaa kenya waa geed ka baxa buu yihi kilwa oo loo adeegsado firfircoonida iyo dawada walaaca iyo cudurka melancolia buu yihi alnajiib wuxuu sheegay inuu geed meesha ka baxa oo ay dadku u adeegsadaan inay firfircoonaadaan oo more active inay noqdaan iyo waxay kaloo ku daaweyn jireen buu leeyahay melancoliyada waalida xanuunka waalidana way ku daweyn jireen isagaa keena laakiin wax badan oo biniaadamku uu daawo moodo waayo badan la ismoodsiiyey ayaa jira waxaa jira isna taarikhyaha ninkan ka dambeeyey ama wax badan runtii aan ka dambeynin oo taarikhyaha noolaa kun laba boqol iyo sagaal iyo afartankii ilaa kun saddex boqol iyo laba iyo afartankii oo la yidhaahdo ibnu fadlilahi alcaamiri ibnu fadlilahi alcaamiri buug buu qoray ama kitaab buu qoray la yidhahdo masalik ilabsaar kitaabkan markuu ka waramayo waa muddadaasi iyaduna olmost dee toddoba qarnoo dhadhow in wakti ay iminka dambeysay weeyaan ama lix qarniyo badh in ka badan buuggiisaasi ibnu fadl ibnu fadlilahi alcaamiriy wuxuu leeyahay qaadku waa geed xabashiyeed aan lahayn midho laakiin la cuno laamihiisa jilicsan ee yaryar markaas oo uu qofku ka mu oo qofka ka muujiyo fahmo iyo ladnaanshiyo buu yihi waa ismoodsiintii waktigaa la ismoodsiinayo yani fahmo keena iyo ayay dadku u haysteen kana maaransiiyo buu yihi cuntada cabidda iyo galmada geed markaad cunto buu leeyahay aada cunada ka maarmayso waxa la cabana ka maarmaysid galmadana aad ka maarmaysid dadku wuu wada cunaa buu yihi qaadka gaar ahaan waxaa cuna kuwa ay haysato mushkilado waaweyn dad badan baa qaarka cuna buu leya lakin dadka problemku sii haysta waa isku mashquuliyaan waa sida daraga oo dhan dadka problemku haystaa usii badsadaan waxa kale oo cuno qaadka buu yihi kuwa doonaya in ay in ay soo jeedaan si ay habeenkii u guureeyaan dad raba inaanay seexan inay habeenkii socod sameeyaan ayaa cuni jiray buu yihi ama kuwa doonaya inay hore u dhameeyaan shaqo qof raba inuu firfircoonaado o hore shaqo u qabto sida dadka yemaneed ay u jecel yihiin maandooriyaha qaadka ninkakani wuxuu ka waramaya markaa yeman isagu kii hore riwabu kaga waramay kenya meelaha laakiin ibnu fadlilah yeman buu ka waramaya wuxuu leeyahay sida dadka yemaneed qaadka ay u jecel yihiin wuxun baa lamida buu yihi sida ay hindidu u jeceshahay maandooriyaha batalka la yidhahda buu yihi inkastoo aanay labadu isu ekayn wuxuu leeyahy mar aan wareystay culamada culamada qaarkood waxay ii sheegeen iyagoo qoslaya waxay ii mariyeen buu yihi mid sheekooyinkii qaadka laga sheegay kamid a waxa uu sheegay buu yihi inuu ugu waramay xabashi muslim ahaa inuu tegay u tegay boqorkii yamanta oo aada ugu kalsoonaa isaga yani wuxuu leeya culamadii aan la kulmay waxay ii sheegeen sheeko ah boqor muslim oo yeman xukumi jiray ayaa nin xabashiyo muslima ayaa u sheekeeyey ninkaa xabashiga ee muslimka ah oo shaqo ka doonayay buu boqorku wuxuu ka codsaday inuu geedkaasi keeno dabeetana ninkani geedkiibuu baadi doonay yeman buu keenay geedkiibuu ku beeray markuu si fiican u baxay ayuu boqorkii weydiiyey war geedkani muxuu taraa dabeete ninkii xabashiga ee muslimka ahbaa wuxuu sheegay geedkani waxa uu taraa buu yihi wuxuu yareeyaa xiisaha cunad cunida xiisaha cunidda iyo cabidda iyo galmada saddexdaasu yareeyaa buu ku yihi boqorkii boqorkii markaa wuxuu yihi oo adduunka maraaxaa saddexdaa ahayn baa jirta wallaahi baanan cunin buu yihi mar hadduu baalku wixii la cunayey iyo wixii la cabayey iyo dumarkiiba kaa fogeynayo uma baahnay buu yihi inaan qaadkan cuno labadan qoraal ibnu fadlilahi alcaamiri iyo najibe samarkandi waa laba qoraal oo qarnigii saddex iyo tobnaad ka waramaya midna uu keywo ka waramayo midna uu yeman ka waramayo sheegaya qaabka iyo waayadaasi meelihii uu joogay iyo halkii lagu hayay uga ugu da-weyn ay markii hore moodayeen gaaladu inta badan inuu yahay buuga ugu da-weyne qaad ka warama waan leenahay labadan kitaabe la sheegayba waa ka horeeyeen waa giiska buugga la dhaha jiiska ama giisku jiisku waa buug xabashidu ay leedahay oo ka warama boqortooyooyinkii xabashidii hore gaar ahaan wuxuu ka waramaa la qoray amba sayon waktiguu ka talin jiray ethoobia kun saddex boqol iyo afar iyo tobankii ilaa kun saddex boqol iyo afar iyo afartankii taarikhda ninkaasu in badan ka waramaya buuggan jiiska ama giiska la yidhaahde ay xabashidu leedahay waxa ku qoran in kacdoon ay sameeyeen meelihii uu xukumayay muslimiinta qaybo kamid gaar ahaan magaalo loodhan jiray bay dhaheen maracadde ayaa muslimiintii degeneed ku kacday dabeetana muslimiintaa si uu isaga celiyo ayuu waxa uu u beeray bay dhahdeen geedkan qaadka la ydhahduu siiyey muslimkii meeshaa deganaabaa la baray dabeetana dadku waa marqaameenoo rabshadii way dhigeen oo wuxuu ka dhigay bay leeyihiin boqorkaasi wuxuu u adeegsaday inuu noqdo wax maandooriya uu dadka iskaga sii jeediyo xataa amase amdasayoon waxay yidhaahdaan waxaa jebiyey boqortooyadii sabrudiin sabrudiin nin la odhan jiro oo ifas xukumi jiray ifas waa jabuutigii qadiimka ahayd jabuuti iyo zayla inahaasi qadiima ayaa ifas bergii hore la odhan jiray ninkaa ka telin jiray oo muslim ahaa ayaa jebiyey axmaarkii laakiin isna wuxuu ka dhaxlay bay yidhaahdeen sabrudiin qaad cunistii oo wuu sii baahiyey oo qaadkii markaa muslimiintii arigii uu deganaayoo dhan cunaysay ayuu aada ugu baahiyey giis wuxuu qorayaa markaa taariikhdaasi hore ee ah qaadka in waktiyadaasi saa loo cuni jiray taariikhda lahayo waxaa kaloo kamida ciddii wax ka qortay almaqrizi ninkii la odhan jiray ee taarikhyahanka muslimka ee ahaa almaqrizi oo waxyaabuhu wax ka qoray ay kamid ahay taariikhdii boqoradii muslimiinta ee xukumi jiray dhulkan ardalxabash boqoradii hore muslimiinta ka telin jiray waxa uu sheegaya magaalada sela inuu jiro geed aan midho lahayn oo caleentiisa taliinto kale u yara adeeg tahay oo dadku ay calaaliyaan caleentiisa si ay cunaan iyadoo rumaysan buu yihi inay fahamkana kordhiso wixii la ilaabana ay dadka soo xasuusiso hoosna ay u dhigto xiisaha dumarka iyo cunada loo qabo hurdadana ay kaxaysa buu leeyahy almaqrisi wuxuu leya saylac baa bahalkaa lagu cuni jiray qarnigii shan iyo tobnaad buu ka waramaya saylac baa lagu cuni jiray buu leeyahy geedkaa waxay ka rumaysnaayeen ninku markuu cuno inuu naagaha iska daynayo oo cunada iska daynayo oo cabista iska yaraynayo waxaasi oo dhan oo uu firfircooni iyo fahmana uu helayo albayruni maxamed albayruni ninkii la odhan jiray isna waxbay ka sheegeen uu qaadkaa sheegay inkastoo isagu afghanistan iyo turkmanistan iyo xaggaa sare meelaa uu sii magacaabay laakiin wax badani wixii uu sheegay isaga kamay macno badan may sameyneynin qoraalada qadiimka ee qaadka ka waramaya waxaa kamid ah sheekhii madhabka shaaficiyada ee macruufka ahaa ee la odhan jiray axmed ibnu moxamed ibnu xajar alhaytami alhaytami maaha ibn xajar alcasqalani waa haytamigii faqiiha ahaa waa muftigii maka maka ninkii muftiga ka ahaan jiray haytami isna kitaab buu qoray uu qaadka uga digayo kuwa lagu kalsoon yahay haytami kitaabka uu qaadka ka qoray wuxuu kaga waramaya abibakr ibnu ibrahim almiqdiy alxarisiy ninka la yidhaahdaa inuu u sheegay warka soo socda qofka cuno qaadka buu yihi wuu marqaamaa mararka qaarkoodna murugadii haysay waxoogaa way ka yaro kacdaayo firfircooniyo nashaad cusub baa galaa haddana buu yihi saacado dabadood ayay qofka kusoo habsataa walaac iyo walbahaar tiro badani oo wixii ka foqay oo dhan dib ay u wada fuulaan mararka qaarkoodna akhlaaqdaaba ka xumaata buu leeyahy wuxuu qaadku yareeyaa buu leeyahy xiisaha cuntada iyo raaxada hurdada waxa uu kaloo sheegay inuu manida ama wax wadida u eg yani manidoo kale inuu qofku mararka qaarkood kaadida kasoo raaciyo ay tahayna wax lagu ibtileeyey muslimiintii yeman deganayd waa ninkaasi faqiiha muslimkahay wuxuu kasoo naqlinayaa abibakar warkii uu uga sheegay qaadka waxaanu kaloo markaa u sheegay yeman culamadii deganayd culamo badan oo kamidi inay qaadka u arkayeen inuu xaaraan yahay intaa haddaan iskaga soo koobno taariikhdii hore ee muslimiintu ay ka hayeen oo ah runtii inaha uu maxamed qoray marka aan soo koobo cilmi baarista qaadku waa dambeysay yan markaynu egno reer galbeedku iyagu geedkan qaadka la yidhahdaba markay ogaadeen waxaa jiray boqorkii fredrigii shanaad ee ka telinayey denmark ayaa wuxuu diray lix aqoon-yahan oo carabaha u diray inay cilmi baaris dhirta iyo dawooyinka iyo bal waxaasi soo sabeeyaana aqoon-yahanada waxaa kamid ahaa nin macruufa oo swiilisha oo la odhan jiray peter foshcal peter foshcal magaalo yaro calmer la yidhahdo ku dhashay seventeen thirty threegii meelahaasaa filaya gorsina jaamacada la yidhahdana waa waxbuu ka bartay waa aqoonyahanka ugu caansan ee reer galbeedka iyo qaadka wax ka sheegay buu kamid yahay bale scientific nameka la yaqaana swilishka u bixiya qaar yani ninkaasaa bixiyey kaa swilishkaa kasa doliska magaca loo yaqaano maanta scientific nameka ah waxaa bixiyey peter foshkan waxaa kaloo la socday nin la odhan jiray cariston nibur cariston niburna jarmal buu dhalashadiisu isna ahaa labadaa nin shan nin oo ka tirsan yihiin ayuu frederickii shanaad diray inay cilmi baaris kusoo sameeyaan carabta iyo dhirtay haystaan iyo waxaasi waa taarikhdu markay ahayd kun toddoba boqol koob iyo lixdanki ilaa saddex iyo lixdankii buu xagga u diray nimankii cilmi baarista u tegey kanaaca iyo waxbaa cunay baa la sheegaa ala kuli xaal waa madheen afar way dhimatay odaygii jarmalka ahaa carston nibuur la odhan jiro qura ayaa muka ka dhoofay markii dambe oo indiya tegey oo bersian galafka soo maray oo dabeetana tigers wadigan la yidhaahde ciraaq kasoo laabay oo falastiin iyo suuriya iyo halkaa kasoo baxay dabeetana istanbul yimi markaasuu qoraal la sameeyey oo kaga waramayo dhirtii cusbayd ay wadanada kusoo arkeen qoraaladuu sameeyey waxaa kamid ah ninety seventeen ninety two qoraalu kaga waramayo u leeyahay geedaha cusub ee aanu carabta ku aragnay waxaa kamida buu leeyahay qaadka waa geed si fiican bunka dhexdiisa uga baxa buu yihi qaadka waa geed bunka dhexdiisa si fiican uga baxa waxaana dadku cunaa buu leeyahay caleentiisa yaryarbaa aada loo jeceliyo la cunaa yemantu aad bay ugu maman tahay buu yihi waxay lamid tahay buu yihi hindidu tumbulka siday ugu welfeen oo kale ay u calaashadaan ayaa yamantuna geedkaasi qaadka la yidhaahdo ay u cunaan buu tilmaamaya waxa ay dadkaasi rumaysan yihin buu yihi cudurada la isqaadsiiyo iyo inuu difaaco dheefshiidka fiicnasiiye waa warkii deeqabalayaashu wadeen unba uu soo qoray mafrashyadii uu tegey wixii lagu hayay nibar wuxuu yihi dadka meeshaa jooge waxay rumaysnaayeen geed kari inuu waxyaabahaasi wax ka taro waxaa muuqata taariikhda waagaa hore taariikh badan oo qaadka laga hayay ma jirin raggii wax ka qoray waxaa kaloo kamid ah bol bota bol bota waa maxamed caligii masar ka talin jiray dhakhtarkiisii faransiiska ahaa bol bota waa dhakhtar faransiisa oo isna wuxuu dhakhtar u ahaan jiray maxamed caligii masar ka talin jiray rug cilmi baadhiseed oo faransiisku leeyahay taariikhda deegaanka cilmi baadhis ku saabsiisan ayaa eighteen forty one kii loogu soo diray yeman ninkaa faransiiska ahi isaguna qaadka waxbuu kasoo sheegay waxa uu ku tilmaamayey wuxuu yihi waa geed ka baxa dheer laba bo laba kun iyo laba boqol ilaa laba kun iyo afar boqol oo fuud meelo u dhigma isagaa iibkiisa laga jeceliyay buu yihi bunka iibkiisa yeman buu ka waramaya bunka waxa ka sareeya buu leya iibkiisa iibka qaadka qaadku ayaa ka macaash badan buu tilmaamaya marka xaggaa laga eego waxaa laga keenaa buu yihi meel saadr la yidhahda laga soo qaadaa oo tacis u dhow dabeetana markasta uu soo fogaadaba sicirku uu sii kordhaa buu leeyahay wuxuu ninkani sheegaya uu leeyahay nin sheekh xasan la yidhahdana uu ku degay buu yihi ninkaasi wan buu ii qalay buu yihi markuu wan ii qalay kadibna wuxuu isiiyey buu yihi qaad intii aan meeshaa jooga buu yihi qaadka ninkaasaa isiin jiray buu yihi sheekh xasan aan kusoo degay ee maalinta horena wanka u qalay ninkan olbota waxaa lagu yaqaana inuu ahaa dadka afyuunka caba markiisa hore waxaana yidhahdaan afyuuna dhexteli buu ahaan jiray saa daraadeed buu qaadka markaankiisa u jeclaystay waa nina walbedela kala qabay intii umawaayo qoladii hore waxay idhahdeen waa bahal qanaado anagu aan u adkeysan kari weyne cunistiisa bay idhahdeen qoladii hore ee reer galbeedka cilmi baadhistiisa waday laakiin bol bota isagu wuxuu leeyahay magaalada xataa markaan ka tegey buu leeya qabtay muka iyo meelaha markuu tegeyna ninkaas iga soo dabadiri jiray buu yiri oo sidii baan qaadka u cuni jiray buu leeyahay waxaanay dadku ka rumaysan yihiin buu yiri inuu maandooriye yahay dareenkana dejiya hurdadana kaxeeya saasay dadku ka rumaysan yihin bui inuu maandooriye yahay noocaasiya ayay dadku u arkayeen buu leeyahy marka aan kasoo dhaafno qarniyada dambe cid wax ka qorqorta oo ka waranta waa waktigii isticmaalku bilaabmay gaar ahaan de caalamulislaami isticmaalku gacantiisa wadagalay dadkii ugu caansanaaye isna wax ka sheeg sheega waxaa kamid ahaa richard barton richard barton waa nin mustashriq ah oo ninkii soomaalidu yidhahdeen berbere intuu yimuhu sheekh cabdalla sheegtay richard barton waa nin ingiliis masar buu af carabiga iyo diinta ku bartay isagoo masaarida afghanistan u sheegtay markuu carabiga iyo diinta bartayna wuxuu yimi kacbada isagoo nin muslimo sheeganaya warbixin buu kasoo qoray kacbada ugu soo gudbinaya gaalada meeshaasi iyo say tahay iyo dadku siduu joogaa kadib soomaaliyuu tegey berberuu tegey isagoo sheekh sheeganaya say soomaalidu waxay odhan jirtay sheekh cabdallu la baxay soomaalidu waxay dhahdaan isagoo kaashaya walba nin oday maqlay warkii u yeeli inuu buriyo qabiyeyba markii dambe la ogaaday bay yidhahdaan si kasta ha ahaatee richard barton wuxuu socday ilaa iyo harar ayuu socday wuxuu tegey harar masalan harar oo ahaan jirtay iyaduna de meel waktigii hore muslimiintii deganeed ay gaalada ka mamnuuceen eighteen fifty four baa lasoo saaray inaan harar soo geli karin haba yaraatee nin gaale laakin de isagoo sheekh cabdalle sheekh cabdalle wuu tegey herara markuu herar tegey warbixin buu kasoo diray uu tilmaamayo ilaa sideed kun oo qof magaalo ay degantahay waa magaalo weyn buu leeyay culimo aada u saboolaba agagaarkeeda degan buu ku tilmaamay wuxuu kaloo sheegay in qaadka had iyo goor dadka madaxdee sare ay cunaan oo dadka sare ay aada qaadka u cunaan wuxuu kaloo sheegayaa dadka meesha degani inay quutul awliye u haysteen oo qaadku inay quut awliyadu ay cunto wuxuu kaloo sheegayaa qaab aynan runtii agteena macruuf ka ahayn inay qaadka u cuni jireen oo ah inta caleemaha la googooyo oo la yaro tumo la bugiyo biyaa lagu daro la kuuskuuso ayaa isagoo kuuskuusan afka la geliya ayuu bita ninka kanafija barton saasuu isagu soo sheegaya wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen waa quutulawliye waxaan u kordhiyaa bay yidhaahdeen khayaalka wuu kordhiyaa xaqiiqada waa muujiyaa qalbiga farxad buu geliyaa hurdada waa yareeyaa cunitaanka badan waa yareeyaa galmada waa yareeyaa seer herer buu hi maalin walba way cuni jireen sagaalka subaxnimoa laysu yimaadaa buu markaasaa qaadka la bilaabaa duhurka dabadiisa haddana mid ka yaro kulul cabi jireen buu leeyahi den xoogaayuu ku daray oo ah inay qadiga cabi jireen dajiga buu sheegaya muslimiintii meesha degenayd lakin i don't think culama muslimiin inay daji cabi jirtay ama culama muslimiin oo khabri cabtay inay jirto calaa kuli xaal waktiyadaasi waxa ay sheegaan yeman iyo siduu qaadku ugu kala gudbay iyo ethoobia nin bay ka waramayeen sheekh ibrahim ibnu sijra la yidhaahdo oo saylac joogay iyo afar nin oo isugu yimaadeen kun afar boqol iyo soddonkii oo culamo yeman ahayd oo ku heshiiyey inay islaamka dhulka ku faafiyaan oo nin kamid io shaadaliha shaadaligaasi markii dambe nin ku caan ah herar iyo dhankaasi uu ahaa oo dad badan islaamku ay sababtiisa kusoo galeen waxaasoo dhan barton baa sheegaya marka aan soo koobno yurub taariikhdeeda ay qaad kala leeday kama badnayn wararka nimankaasi soo sheegaya laakin waxaa runtii aada u qurux badan inaan akriyo eighteen seventigii nin caalin muslim ahaa oo turki ahaa oo yeman tegey oo la yidhahdo axmed rashaad oo warbixin aada u fiican kasoo bixiyey qaadka oo la odhan karo waa ninkii warbixinta ugu faahfaahsan qaad ka keenay axmed rashaad waxa uu sheegayaa qaadka yeman yaalay buu leeyay wuxuu ahaa saddex nooc nooc qaadka kamidi waa nooc aada u kulul buu leeyay oo waaliba keena nooc buu leeyahy waali keena waxaan rajeynayaa waxaa jira qolada ka waranta chemistryga qaabka waxyaabaha ay sheegaan waxaa kamid ah masalan nooca la yidhaahdo annabhi oo qaabka yaman ka baxaa waan rajeynaya kamid kasinta iyo kasinanta ku jirtaa waa saddex boqol three four two point eight milligram ber hundred gramki hundred gramkiiba intaasoo milligram oo kasin iyo kasinonaba ku jirta iyadoo marka loo ego qaad kaloo asiici la yidhaahdo masalan isna kuwa yaman ka baxa ah kasinta iyo kasinanta ku jirta ay seventy seven milligram yihiin seventy seven point seven milligram ber hundred gram ay yihiin yacni waxaad meesha ka dareemeysaa inuu maxay shan jeerlaab inay isku yihiin sunta kan ku jirta iyo sunta kan lagu ashikan ku jirta inay shan jeerlaab isku yihiin taasi macnaheed waxay tilmaamaysaa inuu qaadka noocyadkiisu kala daran yahay walidalik bu axmed rashaad wuxuu yihi qaadka meesha lagu cunayey qaadka meesha lagu cunayey bu yihi saddex nooc buu qaybsanaa nooc buu yihi waali keena iyo nooc buu yihi u dhigmo khamriga la yidhaahdo raakiga oo kaa ka yaro hooseeya iyo nooc intaa kasoo wada awood yar oo kasii hooseeya saddexdaa nooc buu qaadka u qaybsanaa buu leeyahy ninka kane waxyaabuhu sheegay aadka u yaab kale waxaa kamid ah dadku buu yihi qaadka siday ugu mameen ninka kuuliga a buu yihi ee shan qarshi qaataa afar qarshi buu qaadka ku cuni jiray buu yihi yani waxaad moodaa dhaqanka soomaalidu ay wado kale inuu yihi ninka kuuliga ah ee shan qarsh soo gasha buu yihi afar qarshoo kamid ah ayuu qaadka siisan jiray buu leeyahy wuxuu kaloo sheegayaa magaaladaasi xudayda inay lahaan jirtay mafrashiye jiri jiray buu yihi waaweyn mafrashyadaa lagu qayilo qaar baa khusuusiya buu yihi kuwa khusuusiga ah waxaa la keenaa buu yihi qaad biyo badeecad iyo dad shaqaalo oo adeega dabeetana mafrashka waxaa la fadhiistaa inta badan marka duhurkiibaa la xidhaa buu yihi magaalado dhan duhurkiibaa la wada fadhiistaa salaada casar baa dib looga soo noqdaa buu yihi markaasaa waxaa shaqadii dib loogu noqdaa bacdal cishaha haddana mar dambe loo fadhiistaa buu leeyahy ilaa iyo koob iyo tobanka habeennimo ama ilaa iyo mararka qaarkood waa beri kusoo dhawaadka ayay gaarsiiyeen buu leeyahy wuxuu kaloo sheegay ninka kani sancabu iyada yihi mafaarista waaweyn may lahayn laakiin duhurkaas bay dadku wada qawici jireen buu yihi dhammaantood waa nooca reer waqooyiga u cuno ee duhurka meel walba inta la xidho ama guri hala fadhiista ama mafrash hala fadhiista kadalik taas bay yemantu waktigaa u cuni jirtay buu le oo boqol iyo soddon sano ka hor ayuu ka waramaya wuxuu kaloo sheegayaa mafrashyada waxaa jiri jirtay buu i haddii mafrashyada dadka xoolaha leh meelaha ay joogaan waxaa iman jiray buu ku tilmaamaya aduu qaabka loo kala cuni jiray waxoogaa inay kala gedisantay buu sheegaya waxaa kaloo sheegaya awr in qaadka lasoo saari jirtay buu i aada u dheereysa oo markiiba kasoo gaarsiinaysa buu leeyahy bakaarada qaadka lagu rogo buu leeyahay dadkao dhan ba ay jirtaan sida dagaaladu markay dhacaan bakaarada raashinku dadku ugu buuqaan buu yihi ayaa meelaha qaadka lagu rigo magaaladoo dhan ba iswada horsubaysa buu yihi waxay kaloo yaqaaneen buu yihi mafrashka habeenkii intiisa dambe waxaa soo mari jiray buu yihi kuwo heeso muusig iyo heesay garaaci jireen buu yihi oo meelaha qaadka intay soo maraan heesaha iyo waxaa samayn jiray maan arag buu yihi dadka reer yamaneed siday qaadka ugu reer sanca buu yihi iyagu inta badan xanshar iyo qaad bay isku cabi jireen buu iyagu yihi mafaarishta may jirin guryaha la fadhiisan jiray buu leeyahy sanca reer yamaneed siday qaadka ugu mameen maan arag buu yihi wax lamida jina obyamkeedii mooyaane jina waktigii reer galbeedku ay suuxiyeen ay obyamka bareen sidii ay ku noqotoo kale ayay ku noqdeen buu leeyahy qoraalada qadiimka ee laga hayo masalan wakti waktigaa ku dadow isaguna yeman nin wax ka soo qoray waa maxamed mukhtaar waa khidayowgii masar markii uu u diray nin dad uu usoo diray xagarkan oo markaa kasoo waramayey iyana magaaladii maxaa la odhan jiray herar ahayd markay ka warameen iyana waxay sheegeen khidayow maxamed mukhtaar waa nin muslima oo isagoo markaa herar ka waramaya wuxuu leeyahy herar sagaalka subaxnimoa qaadka loo fadhiistaa dabeetana maalinba ninkii loo marsidayay gurigiisaa la tagaa meesha la fadhiisanaya buu yihi ninku hadduu maalqabeen yahay dadka qaad iyo caanuu isku siiyaa buu yihi haddii uu yahay nin faqiir oo aan maalqabeen ahaynna qaad iyo biyo ayuu dadka siiyaa buu yihi waxaa la cunaa ilaa iyo duhurkii hadhowba haddana dib lasoo lagu noqdaa ilaa koob iyo tobanka habeennimo ayaa la cunaa qaabkay u cunaan waxaa kamida bu i waxay bilaabaan bu yihi qur-aan bay akriyaan marka hore kadib bay tasaa'id qaadaan bu yihi cabaar marka qur-aanka la akriyo kadibna tasaa'id la qaado ayaa qaabka isu qaybiyaa marka cabaar qaabka la cuno bu yihi ayaa haddana lagu celiyaa waxoogaaga kasaa'idki iyo qur-aankii markaasa haddana qaadka laysa siiya sidaasaa loo waday buu leeyahy qaadka cunistiisa waxa uu kaloo sheegay peter mirab ninkii la odhan jiray milili wuxuu ahaa dhakhtarka waa ahaa dhakhtarkii fasiskee peter mirab la odhan jiray waxa uu sheegay halka reer herar qaadka ay uga haystaan shayka bisan buu yihi xabashiduna waxay uhaystaan buu yihi inuu geed shaydaan yahay sidaa ogeed buu yihi xabashida inta ugu badani qaad weligood may dhadhamin inay dhadhamiyeen way ka yaqyaqsoodaan buu yihi waayo waxay u yaqaanin buu yihi cuno muslim inuu yahay waa biter miraad baa sheegaya wuxuu leeyahay waxay u arki jireen geed shaydaan inuu yahay islaamaha marka saarku kaga dhaca buu yihi xabashida waa melancoliyadii un xanuunkii waa lidahaa ayaa waxay rumaysnaayeen buu yihi shaydaankii muslimku inuu galay cunadii muslimka in la siiyo qaad baa loo kari jiray buu yihi markaa intay qaad kariyaan qaadka hadii la kariyo kasinonka iyo waxaasoo dham way dhintaan markaa blood pressureka hoos baa uu dhigaa markaasi mawaadii alcolidsk oo dhamina way ka baxdaan qaad bay u karin jireen buu yihi qaadkaa la kariyo ayaa la siiyaa buu yihi islaamaha saarku ku dhacaan ee bukooda markaa xabashidu laba shayba geed shaydaan bay u arkayeen waxaanay u arkayeen dadka jimankaas muslimka ka yima shayaadiintii inay galeen markaa raashin shaydaan inuu ubaahan yahay alkan inuu raashin shaydaan yahay si kale haddaynu tilmaamona waa malincoliyadii un waa waalidii un bay rumaysanayeen in lagu daweeyo intaa haddaynu kusoo dhaafno taariikhdii qadiimka ee qaadka ahay aynu nimaadno soomaaliya iyo waddankeeni soomaaliya keentiisa ugu badan le labadii meelood aynu ku xidhnayn waa laba meelood ee meelna mukhtaar maxamed mukhtaar uu ka waramayey meelna axmed uu ka waramaya caalamkii turkiga ahayo ninkii misrig aha labada meelood ay ka waramayeen baynu ku kala xidhnay ethoobia oo dee herar iyo agaarkeedoo diin laga soo baranayey iyo yeman oo aad arkaysay wixii laga sheegayey idan inay dadka soomaaliyeed soo bartaan qaad waa wax iskala fudud maadaama meelihii aqoon-yahanadooda ay cilmi doonanayeen ay yihiin meelaha sidan loogu cunayo iyagoo wada markaansan bay kasoo noqdeen waxaa dhacday east africa nimankii daliyada xukumi jiray inay isku dayeen qaadkeena joojiyaan nineteen thirty fivekii ayaa ingiriiska iyo faransiiska iyo talyaanigu waxa ay soo hordhigeen united league of nationska wixii la odhan jiray in qaadka la joojiyo dabeetana wadanaa diiday ay ethoobiya ka kamid tahay oo wadan xoogan ahaa mar dambe ayay haddana isku dayeen in lasoo bandhigo markii dambena united nationkii adigu waa la diiday nineteen forty sevenkii ayuu ingiriisku soo rogay markaasi mamnuucid qaadka ah mamnuuc cid fudud bay ahayd nineteen forty sevenkii ingiriisku waayo wuxuu ogolaa qaadka in dad go-an ina keenaan oo liisan la siiyo dadka cunayana qaar go-aan in liisan la siiyo yani xaaji cabdiwaraab wuxuu sheegayey inuu soo gaadhay hargeysa oo labayo toban nin liisan leeyihin ay qaadka ku cunaan oo haystaan ay qaar cunaan calaa kulli xaal qofka qaadka cunayana liisans buu haysan jiray sidaas buu ahaa haddana nineteen fifty twogii ayuu mar kale ingiriisku qaadka mamnuucay mamnuuc dhammaystiran nineteen fifty twogii markaa uu mamnuucay ingiriisku wuxuu bilaabay qaadka in gaariga qaadka sida intuu qaado abuu badda ku rigi jiray gaariga oo qaadkiisa siday waxaad inuu qaado ayuu badda dhigi jiray wadanka si xoogan buu uga mamnuucay talyaaniguna waa mamnuucay kenya iyo xaggaa shisho oo dhanna ingiriis baa gumaysan jiray dhaankaasi oo dhanna wuu mamnuucay qaadkii xoog bu isu taagay qoladan reer waqooyiga iyagu wuxuu qaadka mamnuucistiisii dhibbay ku noqotay ingiriis waayo horta kooxdii fanaaniinta la odhan jiray iyagu dee cadan bay ka yimaadeen cadan iyo fanaan iyo qaadna way islahaayeen oo iyagu dhammaantood waxay ahayd dad qaabka cuna waxaa intaa la socotay culammadii ka kala timi cadan iyo herarna iyona dad qaadka way cunayeen waxaa intaa raacda macalimiintii wadanka wax ka dhigi jirto inta badan cadigi xagga ka yimi iyona qaadka way cuni jireen waxaa intaa raacda markaa dadkii xornamadoonka sheegayay oo dhami waxay noqdeen dad qaadka cuna dacayad baa ingiriiska lagu furay laleeyahy wuxuu rabaa inaynu khamriga cabno qaadkuu rabaa inuu joojiyo wuxuu doonaya inaynu khamriga cabno dabeetana gobonimo doonkii iyo qaadoonkii baa isgalay iyagoo isgargaarsanaya ayaa ingiriiska aada loo cadaadiyey waxay ku kaliftay markaa ingiriisku saddex sano kadib inuu qaadka fasaxo nineteen fifty five ki ayuu markana qaadka dib ufasaxay halka uu talyaanigu ku guuleystay oo iyaga gobonimo doonkoodii iyo culimadoodu toona mala ma cuni jirin baan filaya taasi waxay qabatay markaa koonfur inaan qaad soo gaadhin weliba mar labaad wuxuu qaadku koonfur soo gaari waayey ingiriisku wuxuu ku guuleystay joojintii uu kenya ka joojiyey saa daraadeed meesha ugu dhowa qaad loo iman lahaa koonfur waxay ahayd kenya kenyana xataa dawladdii markay xornimada qaadatay qaadku sidiiba mamnuucu ahaa waxaa dib loo fasaxay kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii ayaa qaadkii kenya dib loo fasaxay markaasay bilaabatay inay uu soo gaadho qaabka intaa waxaan kaga baxayaa taariikhdii qaadka aan tagna bal chemistrigiisa haddaba qaabku muxuu yihi waxa ugu badan ee maanta rabshada inugu hayaa waxa weeyaan in aan qaadka loo arkaynin wax weyn oo dhib keenaya in aan loo arkaynin wax daragaynayo in loo arkayo xataa dadka bag raba inay yidhahdaan waa mamnuuc ama ma waxyaabo kaloo uu keen keenay daraadood inay adeegsadeen laakiin aanay u arkaynin ka qaad ahaan ama ka maad ahaan inuu wax khataraya cilmi baadhisii ugu horeeyey qaadka lagu sameeyey horta waxay yidhahdaan waxaa la ogye qaadku cunistiisu inuu koofiga cabistiisa ka horeeyey yani koofiga cabistiisa waxa ka horeeya bay yidhahdaan qaadka cunistiisa qaadka iyo waxyaabihii ku jiray fluki garmin la yidhaahdo ayaa beri wuxuu isku dayey inuu qaadka baadho eighteen seventigii isagoo moodaya in kafiin ku jirto wuu baadhay laakiin kafiinkii wuu soo waayey waxa haddana isku dayey jirok iyo fluki garkiio is adeegsaday dabeetana waxay sheegeen inay heleen maado la yidhaahdo kafiin ayuu bixiyeen mawaada qaadka ku jirta saddexda maadadood ee ugu caansan mid waxaa la yidhaahdaa nurso nursodo efadrin ama waa kimicalka maynteeda kathin ayay u bixiyaan kathinkaasi waa dadyow badan oo qoraallo badan oo kala gedisan baa sheegtay inuu isagu soo saaray stakmanila la yidhaahda oo kun sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii journaal journaalada formacolojyga ka waramo ku qoray wuxuu sheeganaya inu maadadan wax ka helay volfis ninka la yidhahdo nineteen tirdinki nineteen tirdigii wuxuu sheeganaya inuu maadadan helay paris iyo mois nimanka la yidhahdo nineteen fifty sevenkii way sheeganayaan winterfield iyo denisman nineteen sixtigii intaasoo nimba oo gaaleed oo kala gedisani waxa uu nin waliba sheegay inuu soo isolate gareeyey laakiin ninka ugu caansane inta badan loo saaro inuu maadada tan soo saaray chemical structurekeedu waa ninka volfs la yidhaahdo nineteen tirdigii ayaa keenay maadada kasinka loo yaqaano waxaan u arkay inay tahay maadada ugu khatarsan ee markaa qaad ku jirta intay lahaday maadaama aqoontu ay yaray syliska run ahaantii ama qalabka lagu baadayo uu yaraa rag badan baa sheegay inay waxhayaan kale oo aan kaatiin ahayd oo bahalkan ku dhex jirta laakiin wixii ay hayeenna si fiican u sharxi kari waaye raggaa wax sheegay ele war wax kaatiin ka badan baanu meesha ku haynaa kombaaniyo kaleo actifa baanu haynaa oo aan kaatiinta ahayn waxaa kamid ahaa bruki nin la odhan jiray nineteen forty one ki waxaa kamid ahaa brille nineteen sixty two ki waxaa kamid ahaa freebal iyo brillahaas nineteen sixty three ki laakiin si fiican umay soo bandhigin waxan kale waxa uu yahay united nationska ayaa maalgelin samaysay in cilmi baadhis la sameeyo oo dhowr jaamacadood isugu geysay laanteeda hu cilmi baarista ay sameynayeen waxaa lasoo saaray nineteen seventy five-kii inay qaadka ku jirto maado kale oo la yidhaahdo carcinon oo maadadii hore ka actifsan kana gedisan raadeynteeduna ay ka badan tahay nineteen seventy eight ayaa haddana laba nin oo shorno nin la yidhaahdo iyo stinigar nin la yidhahdo nineteen seventy eight ay waxay soo saareen chemical structureka ay maadadan catinonta la yidhaahdo ay leedahay marka aan soo koobno mawaadatan catinon maxaa hore loogu heli waaye waxay culamadu yidhahdaan sababo badan baa jiri karta inkastoo bay leeyihin ay jiraan efforts tiro badan oo rag bixiyey oo rag sheeganaya in meesha wax ku jiraan haddana wixii ku jira si fiican baa loo cadeyn kari waaye sababuhu waxay ahaayeen bay yidhahdaan ko iyadoo aan inta badan la helaynin caleento fresh ah iyo qalabka wax lagu baadayo oo dambeeyey oo aan waayadaa hore aada u caansanayn markii uu soo baxay waxaa loo yaqaano sin leyer chromatographiga ama maxay yihahdaan l c g ga iyo markii uu soo baxay gas liquid chromatographiga labadan bahal waxay fudaydiyeen ama labadan qaado wax loo qaadaya waxay fudaydiyeen in cilmi baaris rasmiya bahalkan lagu samayn karo maadada kaasinontu dhibtay lahayd ba waxay tahay sideed iyo afartan saacadood hadday jirto isdhala rogtaa kaasin bay noqotaa waxaynu hore usoo sheeganaynu waa sababta qaadwaluhu uu la ordayo waayo haddii kaasinontu ay dhimato marqaankii baa yaraanaya waa maadada ugu marqaanka badan leeda halkan ku jirta marka hadday forty eight hours ay dhaafto bahalkii waxba sheegi maayo maadada casinonta la yidhaahdaa hadday oxyginka caadigaa la kulanto way isbedeshaa oo kaasin bay isu bedeshaa hadday ileys la kulanto ama biyo qoyaan badan ay la kulantona way isbedeshaa waxaynu dhi waa sababta keenta in qaadwalu yidhaahdo qaadki hilaac bu arko u guftay bulshadeenu sheegay waxawea marqaamkii baa ka dhintay waxaa la waayaya casinontii lagu marqaami lahaa ayaa meesha ka baxaysa roobku hadduu hala lamido biyo qoyaanku ay ku bataan oxyginta ilaalinta laga ilaalinayo waa sababta keentay cawskan badan ee lagu duubayo iyo muuska lagu ilaalinayo waxaa laga ilaalinaya hawadu taabanin hadii waalkan waa la farafareeyey oo maarxilka hore kan gacanta ka badatay gacanka badan kale ma jire waxa ka batay hawadii yani in badan buu usoo baxay waa la furay kolba waa laga furo waa laga furay marka macnaheedu waxa weeyaan hawo badan buu la kulmay hadduu hawo badan la kulmay oxygen badan buu la kulmay hadduu oxygen badan la kulmayna macnaheedu waxa weeyaan casinontii ku jirtay baa isbedeshay oo noqotay maxay ayaa kaasin isu bedeshay sida daraaddeed ayaa bahalkan si uu u fiicnaado waa kuwa ka ilaaliyey cadceedaa laga ilaaliyey ilayska biyaha badan baa laga ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey oxygenkii hawadaynu la kulmo maadaama qaadku uu ahaa laababku galbeed ay ku yaalaan qaad baa lasoo qaadaa galbeedkaa la keenaa de intaa lasoo wado ama macmalka lagu dhex wadwadee la wadwado unbuu naftu ka baxdaa inba kasinontii baxdaa kasin unbaa lasoo helaa waxaa la yidhahdaa kasintu waa light drug aan aada u u fara badnayn maadaama kasin ay ku jirta bay yidhahdaan de wax weyn maaha waa light drug bay leeyihiin waxyaabo badan isaguba wuu keenaa laakiin tan kale wuu ka wuu ka hooseeya markii la helay markaa t l c gan iyo l v c ga kan oo iyo in shayga lagu samayn karo isagoo freeze drying in lagu samayn karo oo qabow lagu engejin karo dabeetana vacuum lagu ridi karo muutii laga soo saaray kadibna sidaasi lagu safrin karo technolojiyaadkaa cusubi markii ay soo baxday ayaa waxaa fududaaday in lasoo qaado oo bahalka kan dabada la keeno oo la baado baaditaanadii waagii hore markii kaasinta la helay waxaa la mooday qaadka inay intaas ku jirtay laakiin qoraalyahanada qaar waxay sheegayaan maado aanan garan baa ku jirta bay leeyihin laakiin waxaanu dareemaynaa bay leeyihin markaanu ku tijaabino mouska ama raaska in firfircoonidiisa iyo marqaankiisa iyo waxaan ka muuqanayo dhami in ay tilmaamayaan in maado kaasin caadiya haddii lagu gudo ka badan sakrada ka muuqanaysa aba ka muuqanaysa bay leeyihin sidaa daraadeed wax la wadaba akhiiran casinomkan baa lasoo helay casinomkani waa maado bay idhaahdeen marka jiirka iyo waxa ay ku mudeen waxay kordhisaa bay idhahdeen ko marqaanka euphorium ya la idhaha euphoria yani firfircoonaanta ninku qofku markuu qayilo waxyaaba badan bay isbedelaan ko marka hore firfircoonibuu dareemaa oo euphoriada waxay ku sheegayaan wuxuu kaloo dareemaa bay idhaahdaan dhiiggiisu wuu blood brasharkiisu wuu kacaa kasare iyo kahoosaba labadaba waa kacaa waxaa kaloo isbedel ku dhaca bay idhaahdaan xaaladuu galaa hayru caadiya oo ah saynu xagga dambe insha allah ku sheegi doono in qanjibadan keliya dul saaran ee ku xidhan nerve systemka qeyb kamida ah central nerve systemka waxay soo saaraan muud ama hormone muudadkaasi iyo neurotransmitterskoodu waxa ay soo daayaan in qofka xaalad bay geliyaan asilka nax ama xaalad dagaal qaadasho qofka waxaa jira ilaahi subxaana watacaala jidkaaga wuxuu ku abuuray in marka dagaal aad masalan dagaalamayso jidku isbedelaa kajibadaasi waxay siiyaan hormoonay soo daayaan hormoonadaasi maskaxday relation la sameeyaan iyo xangulaha dabeetana qeyb rifa laga segshe kaaga qeybta involuntariga arabka kumid amarray soo bixisaa maskaxdu amaradaasi waxay sameeyaan ko wadnaha biitinkiisu inuu bato xiridadu in la yareeyo oo dee haddii nabar kugu dhaco si aan dhiig badan kaaga daadanin crotinka maxaa la yidhahdaa xinjirta dhiigga dhexdiisa maraysa inay badato waxaasoo dhami waxa uu jidka ayaa automatically ilaahay usiiyey inuu sameeyo si aad u dagaal geli kartid waxay dhahdeen maadadani waxyaabaha keenta waxaa kamid a firkanaxaas iyo adigoo aan dagaal ku jirin bu jidkaagu dagaal gelaya idan faijidnima ku gelaysa ah in xididadii ay yaraadaan wadanaha garaacistiisi inay badato clotinkii jidkaagu inuu bato waa farafare waa khalkhal lagu sameeyey bay leeyihin nerve systemkaadi waxaa kaloo bato bay idhahdeen ishaa weynaata markuda indhuhu u yaro guduta indha indhaa wada waaweynaadaan fibalku ishu wuu wuu ballaadhaa oo isna wuu weynaadaa waxaasoo dhami waa waxyaaba ay keento maadada tan catilonka loo yaqaano markaynu cumuuman eegno waxaa jira oo ay soo qaateen inay jirto ilaa iyo masalan laba iyo labaatan nooc oo qaadka kamida bay soo qaadeen dabeetana waxay xisaabiyeen average isku celcelis mid walba waxaa ku jira waataan sheegay qaadku inaan isku mid ahayn ee matala laba nooc oo yeman ka baxa ayaa midna waxaan sheegnay boqolka miligram boqolka gram inay ku jiraan saddex boqol iyo saddex iyo afartan miligram oo casin iyo casinon isku isku jira asiici midadana waxaynu sheegnay boqolka gram inay ku jiraan maxay in sideed iyo toddobaatan miligram wax ku dhadhow toddoba iyo toddobaatan point seven wax ku dhadhoway inay ku jiraan laba iyo labaatan nooc oo qaada bay qaadeen dabeetana waxay eegeen mawaadda ku jirta iyo isku celceliskeeda waxa ay ka heleen oo ay meelo kala duwan ka soo qaadeen isku celcelitaan waxay dhahdeen boqolka gram afrage ahaan waxaa ku jira lix iyo soddon miligram oo casinon ah boqol iyo labaatan miligram oo casina yani labada haddaad sugayso imisa boqol iyo lix iyo konton halka kii aynu ka sheegnay inay ku jirta saddex boqol iyo dhowr iyo afartan isku celceliska qaadka afrage waxaa ku jira maxay boqol iyo lix iyo konton maynu sheegnay casin iyo casinonta marka la sugayo iyo sideed miligram oo norefedrina waa tijaabo nineteen eighty sevenkii la sameeyey sibay yidhahdeen qofku marqaanka ku filan ee casinon uu helo masalan casinontu haddaynu hi waa maadada ugu marqaanka badan le qaad ku jirta marqaanku ku filan si aada u hesho bay yidhahdeen jirku wuxuu u baahan yahay halkii kiilooyo miisaankaaga kamidiba point eight miligram casinona bay ubaahantahy si aad marqaan fiican ugaadho badnimis haddaad toddobaatan kiilo tahay imisaad ubaahanaysa toddobaatan waxaad ku dhufataa point eight waa fifty six fifty six milligram casinona baad ubaahantahy si aad euforia ugasho si aad umarqaanto ufayaantid fifty six milligram oo casinona xaggee laga helaa waxaad ka heli kartaa boqol iyo konton gram oo ah qaad yani boqol iyo konton gram in l ninka toddobaatan kiilihii markuu cuno qof toddobaatan kiilo miisaankiisu yahay boqol iyo konton gram markuu cuno marqaankiisi wuu gaadhaya waa xilli marqaankii qaadka uu gaadhay ninkaasi cumuuman marka la eego qaadku dhulka uu waxyeelo iyo waxyaabaha u geysto waxay in badan dhinac dhigaan qaadku inuu lamid yahay bahasha loo yaqaana faytaminta yani waxaa jira maadooyinkan maadooyinkan inta badan lagu waasho loo yaqaano drugskan narcotiga ah laba qaybood ama saddex qaybood baa loo qaybiya qaybi dareenka oo dhan way seexisaa qaybi dareenka oo morfinka iyo kuwa la nooca waa dadkan ad aragtay wadooyinka ad moodo inay hurdaan una caynkaa wada la dhacdhacayo yani neerbahoo dhan waa waa la gamacsiinaya khamrada iyo waxaas oo dhan qaybina dareenka way kicisaa sida cocainka iyo ama geedkan coca hadee la yidhaahdee bahashan cocainka la yidhahda asalkeedu waa geedkan cocalka la yidhahda geedkan cocalka la yidhahdo latin america meelahas ka bixi jira latin americaanku sidaan qaabka u cunay cunaan way calaaliyaan si caadiya beri dambaa la ogaaday waxa ku jira inuu ka yahay waha sharaabkan imika cocacola la yidhahdo waxaa caan bixiyey waxay berigii hore cocainba ku jiri jirtay waayo cocainta waxaa loo haystay berigii hore inay tahay wax de sida aynu qaad ka haysanoo kale in la yaro marqaamuno cerka loo baxa laakin inay waxba badan samaynin sasi daraadeed cocacolahu cocain baa ku jiri jirtay cocacola waxay dunida xooga ugu cabtay berigii hore waxa marqaamka ka laga wada raadinayay oo cocain baa laga cabayay beri dambe a la mamnuucay in lagu soo daro cocainka in lagu soo daro beri dambea laga mamnuucay cala kuli xaal mawaada qaarkood waxay samaysaa neerbayaasha oo dhan iyo dareenka way kicisaa qaarna dareenka hoos bay u dhigaan qaarna hallucination bay sameeyaan khayaal buu qofku arkaa iyo dubaabkan ay sheegaan qaadkoo kale ah yani un kuwa sheega bisad baa meel gashay iyo waxaanay sheegaan waa hallucination waa waxuu qofku isbootinayo saddexdaa qaybood ba inta badan waxyaabaha narcotiga la isticmaala ay sameeyaan waxaa jirta maadadan amfetaminka la yidhaahdo applenow nin la yidhaahdo oo jarmal ahaa ayaa eighteen eighty sevenkii soo saaray waa maado synthetic ah oo yani macmal ah maadooyinkan laabka lagu sameeyo maado kamid ah wuxuu u bixiyey marka commercial intii lagu iibin jiray daawo ahaan benzandarin baa la odhan jiray ninka kani applenow daawadoodan ama bahashan wuxuu usoo saaray in lagu daweeyo dhowr shay waxaa loo isticmaali jiray ko narcolopsigaa lagu daweyn jiray narcolopsigu waa xanuun dadka ku dhaca waa xanuunkan keena dadkan meelahaas ka seexda qof xanuun ku dhacaya marka hurdadunba ka badanaysa so isaga socdo guurdo jirjirka kala dhacaya alaa tviyada brogaraamo laga soo duqay inaad aragto qof markasta iska gamaya xanuunka noocaasiya ayuu ugu talagalay inuu ninkani ku daweeyo waxay kaloo berigaa moodayeen inay wax ka tarto depressionka oo ah walaac iyo walbahaarka weliba gaar ahaan kuu keeno maandooriyaasha waaweyn odyamka iyo waxaa dadkii cabi jiray ee ku mamay marka la rabo in laga daweeyo ayaa waxaa la siin jiray amfetaminkan waxa kaloo daawadakan ay waagaa u isticmaali jireen inay tahay depression abitika inay yarayso oo cunada ay yarayso amfetamintu markaasi exactly waxay u eeg tahay saddexdan bahale qaadka ku jira norefedrinta iyo kafinta iyo casinonta saddexdaa iyo amfetaminku waa isku shabahaan chemical structurekoodana faraq aada u yaryar baa udhaxeeya waxa ay keenta bay yidhaahdaan amfetaminkani marqaanbay hore oo qofku marka hore uu firfircoonaado oo uu fududaado laakiin bay yidhaahdaan uu ka dambeeyo hadhow daal iyo wahsi iyo caajis badan waa qaadirada yani marka hore marqaan bay leeday marka dambena qaadiro badan bay leeday waxay leedahay qofku inuu ku mamo addiction qofka bartaa inuu dependency inuu ku xidhmo oo ku mamo waxay keentaa bay yidhahdeen oo lagu bartay xanuunada depressionka qaybo loo yaqaano way keentaa waalida psychofiska qaar kamida way keentaa shisoverenia wa waa dadka aada ugu mama way ku keentaa bay yidhahdeen marka ugu dambeeya waxay leedahay baa la yidhahaa muud ama hormoono iyo neurotransmitteriska ou soo daayaan kuwa qajidhadu kelyuhu u eeg oo xangulaha iyo maskaxda war beena u sheega oo dabeetana qofkan firkanaxan xaaladan aynu sheegayna geliya waxay badejisaa bay yidhahdeen wareega dhiigga waxay farafarayn ku samaysaa bay idhahdaa shaqaday maskaxdu qabanaysa khalkhalgelin waxay ku samaysaa bay idhahdeen xangullaha iyo maskaxda taasoo keenta adegshaka kan waxay u dhigantaa bay idhahdeen kokayiinka iyo wixii lamida kasinonku waxay leeyihiin tibi kali tanbay ku dhadhowdahay walidaalika ayaa waxaa jira kaasinkan iyo kasinoonka kan ma imika unbaa la ogaaday mise horeba waxbaa looga ogaa waxaa jira inkastoo casinonka aynu nidhi iminka la yaqaano qaaska ku jira qaaska laga soo saaray sharon iyo steninger ay nineteen seventy eightki soo bandhigeen haddana waxaa la ogsoon yahay maado la yidhaahdo nesa casinon oo drug streetka lagu isticmaalo inuu jiro maadadaasi oo qoraalan kasoo saaray internetka alla maxamed cabdilo buuggiisa uu ku tilmaamayo oo ah dalilino ninka la yidhahda wuxuu leeyahay markuu maadadan ka waramayey oo halkaa mamnuucay ayaa waxa uu tilmaamayaa qoraal uu ka helay nin aqoonyahan russian inuu u sheegay maadada tani in rushianku uu hore u yaqaanay wakti hore uu arkay oo ay ahayd maado wakti hore rushianku isticmaali jiro dagaaladii iyo waxa laakiin encyclopediaha la yidhaha free dictionaryga ee websiteska ku jira mar ambaaray isagu wuxuu ku tilmaamayaaba in jarmalku ay ogaadeen oo maadada soo saareen nineteen twenty eight waa masalada maxamed cabdi uu leeya aniga shaki badan baa igaga jira buu leeya maadaama amfitaminka horena ay soo saareen nin jarmal markan dambena waxyaaba badan oo ku saabsan bahalkan ay jarmalku ogaayeen inay kasinontaana hore wax uga ogaayeen oo ay maca amfaytaminkani wax la macmalo qaad laga qaatay inuu shaka ku jira buu leeyahy laakiin qolada dictionaryga waxay sheegayan nineteen twenty eight mesa casinonka inay soo saareen jarmalku kadibna nineteen tedisky fodiski inuu isticmaali jiray soviet unionki iyagoo isticmaali jiray maado cunada lagu yareeyo inay tahay nineteen sixtieskina ase dragon loo isticmaalo ugu horey waxaan jeclay inaan sheego maadadan casinonka la yihahdo ee qaaska ku jirta ho qaybtan daraga ku saasisan markay mawaada category bay leeyihiin mawaada mukadaraadka ahay ho waxa ay ku qortay nineteen eightygii casinonku inay tahay mukhadaraadka kow bay kaga jirtaa yani mukhadaraadka waaweyn ayay meel kagala jirtaa casintana nineteen seventy onekii waxa ay ku dareen inay tahay daraga qeybta saddexaad bay yaro ka dhigtay idan waa laba maado labadaba qaadka ku jiraan ayaa midna waxay qoranta drug number one midna waxay qorantahay drug number three kaasi beriga qaasku ukala drugsku ay ukala sareeyeen marka la eegayo ho marka aan tago d e aga d e agu waa waa maraykanka drug enforcement agencyga kuwan ay yidhaahdaan waa qoladan qiimaysa drugska maraykankana maadada casinonka la yidhaahdaa isagana waxay ugu jirtaa group oneka drugiska waaweyne halkay ku jirto ayay isagana ugu jirtaa waxaa lamid ah maadada tan mesa casinon oo ah casinontii oo lagu sameeyey leebka lagu lagu diyaariyey oo markaa macmala oo weliba ay leeyihin waa macmalada sida fudud loo samayn karo oo weliba la tilmaamayo inay dunida maanta aada ugu faafsan tahay oo russia iyo dhulkaasi iyadoo chef la yidhaahdo iyadoo chef yidhahdaan magacyo badan ay ukala bixiyeen ayaa la isticmaalaa mesa casinonta idan mesa casinon iyo casinon iyo waxa la noocaah oo dhami maraykanka jadwalkiisaasi d a agu wuxuu ku qorayaa inuu yahay maxay drug number one howna waxay ugu qorantay inuu yahay drug number one casinka oo maadada kale ku jirta bahalka ah ho waxay ugu qorantay inuu yahay drug number three midda nineteen eightygii bulatinka ay soo saartay ku qortay midna nineteen seventy one bulatinka ay soo saareen ayay ku qortay marka aan soo duuduubo waxa kan aan soo sheegnay haddaan masalan soo qaato warbixintaasi ay qoreen saddexdan dhakhtar ee aan sheegayey ee sympatiumka kusoo bandhigayey oo ka waramayay ala kuli xaal warbixinta brazilian sympatium of medicinal plant september nineteen seventy eightka oo saddexda nin shorno uu kamid yahay shorno ah maadadan casinonka la yidhahdo ninkii qaadkaba kasoo saaray labadii nina soo saaray professor ben university switzerland ka tirsana waxa ay sheegayaan oo ay leeyihiin qaabka horta waxaa la helay bay leeyihiin ilaa koob iyo toban alcoid oo kale oo ku jira alcolides waxaad ogsoonaasaana waxa allaaliyo waxa drugs la isticmaalo sanadad laga soo saara dhammaantoodba inay alcolides hortooda yihiin dhammaantood waa alcolides la wada yihiin labadan maada aynu sheegaynaanaba halkaasa laga soo saaray marka ay soo wadaan waxay leeyihiin ko locomotors effectka markaan eegna bay leeyahay dhaqdhaqaaq iyo firfircoonida isbedel buu ku sameeyaa qaabka oo qofku minuteska hore isbedel badan baa ku dhaca oo uu qaabkaasi u keeno laakiin waxaa la yidhaahdaa masalan tijaabooyin ay sameeyeen minutka boqol iyo toddobiyo labaatanaadba horta kasin kasinonti jirkaaga ugu badantay marka qaab dad bay qayilsiiyeen lix wiil ayay qayilsiiyeen ben iyo bon labadan jaamacadood oo ku kala yaala filay jaamacad kaloo janifin inay ku jirtay adigu hu warbixin ay diyaarinaysa insha allah ninkii ubaahanay maxamed cabdiburgisa ugu noqdo ay diyaariyeen bay waxay sameeyeen waxay qiyaaseen kaasi inu qof dad la qayilsiiyey iyo dad kaasinon macmalka lagu soo sameeyey la siiyey ayay isdhinac dhigayaan waxay eegayeen maadooyinku qofkani cunayo mid waliba wakti ay ugu badan tahay kasinontu bay yidhahdeen marka uu qaabka bilaabo minutka boqol iyo toddobiyo labaatanaad bay yidhahdeen yani waa laba saacadood marka uu fadhiyo markaas buu ugu marqaan badany bay yidhahdeen qofka qaabka cunaya marka hore uu soo bilaabo waa sheekadii hore iyo bilowgii hore laba saacadood marka ay marayso markaas bay ugu badantahy bay yidhahdeen jirka qofka bini aadamka ah laakiin markuu qaabka bilaabay sagaal saacadood kadib bay yidhahdaan isaga way ka baxdaa kasinontu jirka way ka baxdaa ama labadii maado kale ee kaasinta iyo norefedrintu jirka iyagu maalmay ku jiraan kaasintu waxay dhahdaan minutka boqol iyo saddex iyo sideetanaad yani way ka dambaysaa oo saddex saacadood markuu fadhiyo ayay iyadu bilowdaa inay ugu badnaato norefedrintuna way kasii dambaysaa laba boqol oo minut bay dhahdeen markuu fadhiyo ayay ugu tiro badan tahay waxay dhahdaan dhiikarkiisu wuxuu ugu sareeyaa markuu afar saacadood cunayay qaabka ayaa dhiikarkiisu halka ugu sareeya u gaadha waxay dhahdaan wadna garaaciisu wuxuu ugu sareeyaa boqol iyo afar iyo toban minut markuu marayo ayuu wadna garaaca kahoosiyo kasaraba markaas bay ugu sareeyaan bay dhahan yani kasare wuxuu ugu sareeyaa bay dhahan minutka boqol iyo afar iyo tobnaad kahoosena wuxuu ugu sareeyaa bay dhahan minutka boqol iyo sideed iyo labaatanaad in ku dhadhow kontonna wuu kaca oo isbedela buu sameeya marka la eego maadaadka kan iyo jidka waxay ugeystaan iyo waxyaabahay sameeyaan inkastoo ay u baahan tahay manaa daris inta ka ballaadhan in lagu sameeyo laakiin waxaa la og yahay un inta amfaytaminku geysataba inuu geysto ko euphoriyu keenaa bay yidhaahdeen oo ah marqaan paranoy buu keenaa bay yidhaahdeen oo ah buufis yani qofka oo soomaalida daymka cusub baa buufiska ubaxisay waa dadkan shakiga qaada iyo wiswiske waa un ladaba socdaydan iyo halkan baa la maraya waxa kan waa paranoy waa wax laga qaado keeno amfaytaminta caadigaaba xataa keenta markuu qofku daaimo kasinant iyo amfaytamintuna waa isku nooc bay dhahdaan kaa wuu keenaa wuxuu keenaa bay leeyahy kansarka ku dhaca oo sida ay qirayaan saddexdan nin simbosiumkaasi marka ay yimaadeen iyagu ase kansar umay magacaabin qoraa kalabaa tilmaamaya kansar u magacaabaya laakiin iyagu waxay leeyihiin wuxuu waxyeelaa ciridka afka hunguriga iyo caloosha intaba waxbuu yeelaaba weyi intaasba xanuuno ayuu ugeystaa waxyaabaha maadadan ku jirta kale qaadka maadooyinkaisa dee ku jira ilaa sagaal nooc oo kale ayay tilmaamaan oo alcoloids kaloo tiro badan ayaa ku jira waxaa kamid a masalan tribinoidska kuwa la yidhahdo tribinoidska waa maado saliida ku jirta oo uduga qaada qaadka waxoogagan yare uduge uu wato waa bahasha sababta bay yidhahdeen inuu seeno glycoris baa ku jira dabr ama bond oxygen ama nitrogen wata oo marka la calaaliyo kadib sankor isu bedela waxaa ku jira tanin icid tanin icid waxa weeyaan waa icida lagu magdiyo haraga haraga marka la magdinayo icida lagu magdiya taninka la yidhahda waxay ku jirtaa qaabka waxaana yidhahdaan possibly wata ugu badan bay yidhaahdeen iyada iyo kasinka waxaa laga yaabaa bay yidhahdeen possibly waxa ugu badane ciridkan iyo ilkaha dadka ka rida hunguriga xanuunadan ku dhaca keena afka xanuunada ku dhaca keena gastritiska keena weliba xiidmaha waxbay yeeshaa bay idhahdeen oo absorptionka cunada yaraada saasi daraadeed qaadka qofka badsadaa mal nutrition buu qaadaa bay idhahdeen oo cunadu cuno xataa xiidmihiisu ma nuugi karo ma dhuuqi karaan taniinkan baa kamida bay leeyihiin waxa uu taniin icidkan ay keentaa bay leeyihin oo kale iyo kaasintu constipationkay keenaan waxay keenaan bay leeyihin anodoxia oo ah cuna diidka ama dadkan oo abitidka cunada qofka ku yaraada waxay kaloo keenaan bay leeyihin haddii la daa'imo mail reproductiveka inay wax yeelaan waxaa jirta war laga yaabo inaa wada maqasheen oo de haddii qaaska in yar loo soo helo dunida o dhan baa lagu baahiyaaye waxaa laga yaabaa inaa maqasheen war laga soo saaray nin qoraaya oo aan rajeynayo professor ingiriis ah oo jooga kings collegeka london nin faysar la yidhaahdo waraaq wuu soo bandhigay oo uu keenay urur ay leeyihiin eudu oo lagaga wada hadlo urur kusaabsiisan maxaa la yidhahdaa waxaan rajeynaya inuu kusaabsiisan yahay dhalmada iyo wixii kusaabsiisan urur ah oo laisugu yimaado research beri dhaweyd soo bandhigay uu sheegayo b b c af soomaaliyana inay ka dhegeysatay baan rajeynaya uu sheeganayo inay kordhiso maado ku jirta qaadka gaar ahaan maadooyinka o dhan mahay waa kaasinta kaasinta qeybo kamidaba wuxuu leeyahy waxay ka qeyb qaadataa laba shay oo capacitation iyo cromsom reactionka waxay yidhahdaan oo ah menida raggu waktay u baahantay inay ku gaadho bisaylkeedii fertilizationka ay sameyn kari lahayd waktiga marka ay gaadho waa waktiga sbamku koofiyad yar buu leeya koofiyada uu tuuro hal xabo qura ka dhaca markaa sbamka halkaa xabo wuxuu ku dalooliyaa beedka oo beedka qolof buu leeyahay si uu geli karo ilaahay xabad yar buu siiyo qolof inta ka fuqdo buu dalooliyaa markuu ku guuleystay inuu dalooliyana dee beedka gudihiisu galaya markaa fertilization ka dhacayo wuxuu ninkani ku doodayaa jir la qayibsiiyey oo caleen qaadi wax loo dhigdhigay ama kaasin lagu muday ayaa natijaabinay waxaan soo helay buu leeyahy in markaasi ay caawin karto inay caawin karto dhalmada gaar ahaan buu leeyahay dadkan ama sdeemkooda dadka uu daalay ama uu intaanu meeshii loogu talagalay gaadin uu koofiyada tuuro oo ah yani wakti uu fertilizationki wakti ka horeeya saa daraadeed adigu wuxuu ku doodayaa waxuu hadda sameeyey inay caawin karto laakin buu leeyahay ma aha quantity badan in laga cuno mana aha buu leeyahay waxa kaloo lamida buu leeyahay over the counter diniska daawooyin ah over the counter dinisk waxa weeyaan daawooyinka aan loo qooran receptionka ee intaad farmasiga tagtoon la gato calaa kuli xaal waxa waxa kaloo jirta buu baxsiga qeybta dambe waxaad moodaa dadku inay iska indhamaraan oo ma jecla inay sheegaan iyadoo la qabo buu yihi oo ay jirto in la rumaysan yahay qofka in badan daaima badan ba halkan cunaa in ay raganimadu ka tagto ala kuli xaal marka aan kaasin waa la heli karaa pil yaro kaasin haddii loo baahdo u dawaba noqdo waa wax fudud oo la samayn karo laakin waxa ay isku raacsisay ino in badanoo iyaga kamid ay sheegayaan inuu importance keeno qaabka oo ah waxaana yidhaahdaan edga inuu wax yeelo waa erect disrefactionka inuu sameeyo ama inuu ninku bahalku uga kici kari waayo waxay kaloo yidhahdaan wuxuu keenaa markuu badsado inuu melida kaadida raaciyo oo markuu kaajayo melida iska soo daato wuxuu keenaa bay leeyihiin inuu dumar dadkan hijirooyo oo iska daayo marka haddii la yidhaahdo maado ku jirta meel wax ka caawisa macnaheedu maaha inuu daawo qaad yahay qaabku sidiibu boysin u yahay waxa badane ku jira runtii waxaan jeclay inaan kasoo kaabsano waayo wax badan oo kamidi waxaad moodaa more scientifical inay yihiin oo qofka caadiga aan hore ula soconin inay kudhi badan tahay erayo badan oo meelaha ku qorqoran baa nimankan ay sheegayaan si fiican loo fahmo laakiin marka warkiisa soo duuduubna waxa weeyaan maadooyinkaa qaadka ku jira ee aan soo sheegnay waxooga amino icidisna waa ku jiraan ascordina icidkiina waa ku jira ascordica icidki oo vitamin c ga qeyb yaro kamidna waa ku jiraan laakiin marka la eego saddexdaa maado aynu soo sheegnay oo ah maadooyin walafna keena maamka dooriya pressurka kiciya wadna xanuun sameeya xanuunada afka iyo ciribka iyo ilkaha sameeya e kuwa ninka halkan kusawiran baa iskaga filan ninka halkaa kusawiran soo ma aragtaa ee afkala ee qaadka haysta waxaa laigu yihi sawirkan waxaa laga soo qaaday museumka kenya ee nairobi waxaa ku qoran ba la yihi batibikan somaali waxay ku qoreen qofka soomaaliga ah siduu u egyi deetana mid qaad haysto inta habala ayay soo sawireen oo soomaaliyeed qofilaya waka waa nin afla oo ay leeyihin waa sidii kan soomaaliga ay ku tilmaamayaan calaa kuli xaal baalka kane xanuunada uu keenaa waa xanuuno runtii aada u tiro badan markay maanta ka sheekeynaya aad ba u tiro badan waxa intaa dheer intani waa xanuunada isaga la socota matalan laba mas'alaan idin sheegay maanta qaadku heerka uu marayo waxaan la kulmay doctor cabdilqaadir cabdilqaadir jazira qofkii la odhan jiray oo ingiriiska degan wuxuu ihi gabadh soomaaliyeed ayaa la keenay dhakhtar dabeetana arday jaamacadeed baa loo keenay case study in lagu sameeyo gabadhii ayaa wax xanuun hayaba la garan waayey waa la waday waday waday oo gabadhan xanuunkeedii baa la garan waayey waayo gabadhan xanuunka hayay waxaanay de dadka caadiga ka fekerayn bu ahaa markii dambe un baan ku idhi bu yii ninkii professorka ahaa gabadhii un baan ku idhi bu yihi qaadka ma cuntaa markaasay igu tihi bu yihi ha professorkii baa isoo eego wuxuu igu yihi bu yihi maxaa su-aashaa gabadha u weydiisay yani symptomskan aada dareetee qaadka la xidhiidha waxaan waa maxay markaa waxaan sheegay buu yihi xanuun xoolaha ku dhaca oo bacteria yaroo cawska saaran ay keento oo xidho walba beerka adigu dhacaamo u soo daayo qeyb kamida meel xidha ayaan xasuusiyey bui ninka professorka waxaan ihi bu yihi xanuunkaasi ayaan balka eegeyna gabadhii baa wixii markii la fahmay aan doonayey ayaa la baaday bu yihi baadhis laga sameeyey waxaa la helayba buu leeyay xidid ama wax kamidi in bacteriyadaasi cawska saareyd ee xoolaha ku dhici jiray waxaun aan bini aadamkaba ku dhicin ayaa laga helay buu leeyay idan wasa ma aha wax qaadka laga qaado laakin waxa weeyaan dadka cawska cunaya cawskaasuu saaran yahay iyo waa ka idan waxa relatedka la ay aada u tiro badan yihin waxaa kaloo xasuustaa burco maraan tegay daktar kamida dhakhaasiirtii xabar ugu waaweyneyd ee qaliilka oo burco joogay markaasi yimi ayaa wuu xanuunsaday dabeetana waxaa loo qaaday dubay dhakhtarkii baa baadhis lagu sameyey waa nin dakhtaro wey baadhis baa lagu sameeyey baadhistii waxa ay ka heleen bay yaabeen way u yimaadeen ninkii waa nin dakhtare waxay ku yidhahdeen warriya maxaad cuntay wuxuu ihi de waxba ma cunin cuno caadiya mayaane wax kale ma cunin markii dambe wuxuu sheegay waxaa sheegay bul bahalka qaadka cunay waxay ka heleen jidkiisa b d t b d t da caadiga ahayd ayaa laga soo saaray marka dhakhaatiirtii waxay garan waayeen ninkan iyo b d t-ga waxay soo keeneen isagaa markii dambe sharxay ethoobia maadaama nu qaab conceptionki uu tiro batay qaabka conceptionkiisi uu tiro batay wax badan baa la cunaya waxa loo waxaa la cunayana waa bahalka caleemihiisi yaryara waxaana la rabaa gu iyo jilaal iyo dayrbada in la cuno therfor waa in qaad badan laynoo beera si qaadku u bato besticidsk iyo chemicalsk iyo wixii ay ku afuufayeen baa ciidda ka batay idan waxay isticmaaleen xataa d d t iyo dunida mamnuuca oo lagaga laynayo besticidski dee greenkan yar ka cuni lahaa ayay d d t ku dareen laakin dee markuu qaadku yimaado cidina ma maydhmaydh bahalkiyo d d tgisi iskalumu ninkan dhaktarkii cunay markuu cunayna wuu sakaraaday markuu sakaraaday d d t laga soo helay waxaan uga jeedaa labadan xanuuna iminka aan sheegay kan doctor cabdilqaadir jazira uu ii sheege londona qofkan laga helay xanuunkan xoolaha ku dhaca iyo ninkan ddtga laga helay dhakhtarkaha labaduba ma aha xanuun direct qaad ugu xidhan lakin waxa weyaan milyoogii qaadku hadda halka uu marayo wax ka rabin maanta waxaa laga yaabaa ka dhakhtar ahaan ama ka caafimaad ahaan inay kaba sii darantay milyooga lagu cunaa oo sigaaroo kasii boysisan qaadka lagu cuno oo meel qafilan oo dad diseases wada qabaa intay taag fadhisa hal qof oo tiib bay qababa de waa ogtiin in laigu yidhi meel halkan oo soomaalidu ay gasho cabdillahi baarud wuxuu ii sheegay in mar booliisku weeraro uu qabqabtay laba iyo toban baa la qabto sideed baa laga helay bu igu yihi t v yani waxaan kaas ii sheegay intii booliisku uu qabtay intii cadamaydkii la qabtay ayuu number badan ii sheegay in laga helay t d laga helay macnaheedu maaha in dadka soomaaliyeed oo dham t d qabaan ee waxa weeyaan un qof quroo qaba ayaa sareeyey de maadaama environment xidhan oo qasilan uu yahay meeshan waxaan lagu cunaya hal qof oo qaba ayaa sareeyey su-aasha marka aan u socdaa waxay tahay qaadka maxaynu ka yeeli karnaa anu kama warramayo qaadka ma xaaraama mise waa xalaal waayo haddii wuxuu yeela garto waxaan umalaynaya wuxuu noqonayana in dadku wada garanayaan maxaynu ka yeelaynaa waxaan idin xasuusinaya hal qisaan idin ka warramaya qaadku wuxuu inaga taagan yahay halkii uu ka taagnaa obiumku jina ma maqasheen waxa la yidhahdo obium war waxaa jiri jirtay wadanka jina la yidhaahdo obiumka bahashan la yidhaahdo ayaa waxoogaa dadku cabcabeen jina qarnigii sagaal iyo tobnaad bilowyadiisii yani eighteen somethingii ayuu wuxuu noqday dad dhaqaalihiisina xoogeystay soo tiro batay yurubna wuxuu ka iibin jiray saddex shay oo faa'iido lahaa wadanka wuxuu iibin jiray waxaa loo yaqaano shaaha madow oo ingiriiska ka iibin jiray ingiriiska waxay dhahdeen waktigaas siduu caan ugu ahaa sekadii kasta bay yidhahdeen ugu yaraan saddex shiyos ba ku yaalo oo la odhan jiray bay yidhahdeen fishols oo shaaha yaroo kala noocun iibiya shaaha waxaa loo yaqaanana de jainad ka lahaa meel kalo markaa ka bixi jiray ma jirin wuxuu kaloo ka iibin jiray yurub jinuhu silverka bahashan la yidhaahdo silver maaha silk xariir xariirtuu ka iibin jiray wuxuu kaloo ka iibin jiray bruslinta dhoobada weelkan aynu dhahno dhoobu ka samaysan yihi weelkaasi buu ka iibin jiray jina lacag aada u badan buu ka qaadi jiray ingiriis ingiriis markii dambe uu fakero waxay idhahdeen waana waktiya wakti ku dhadhow waxaa dhacay bay idhahdeen dagaaladii maraykanka dhex maray gurihiisa isbanyoolka sbanishka silver dolarkii sbanishka waagaa ka ahaa dunida dolarka ugu qaalisan wax lagu kalaysado saa maanta dolarka maraykanka yihin kaasaa waagaa ahaan jiray maadaama isbanyoolkiina dagaalkaa uu dhanka ingiriis kasoo horjeeday uu maray waxaa yaraaday bay idhahdeen ingiriiskaba wixii soo gelayay silver dolar sbanisha dabeetna ingiriisna shaaha kama maarmo waxaa la yihi nimankii lacagtii inaga dhameeye maxaynu samaynaa jina lacagtii dhamaysatay maxaynu lacag kaga soo celinaa waa loo fakeray waxaa la yihi jina waxaa la isticmaalaa bahal obium la yidhahdo is isticmaalaan aan obium kaa geyno shirkad buu ingiriisku sameeyey company meesha la yidhaahdo indiya iyo bangaladesh iyo intaa qeybteeda waqooyi ayaa shirkad buu ka sameeyey east african company baa laodhan jiraa filaya indian east african company magacaankaas lahado filaya shirkadaasi waxaa la amray inay beerto obium bangaladesh iyo indiya qeybteeda waqooyi xagga gebigeedba waxaa laga beeray obium ingiriisku markaa dunidu de waa markii uu digdiglaa ka ahaa oo wuxuu watay maraakiibtan waaweyn iyo waxa kan oo dee injiinadan iyo waxan markii lasoo saaray bay ahayd dabeetna wuxuu ihi obiumkan shirkadaasi ha beerto ha la daabulo chinaha laga soo iibiyo aan lacagtaga soo celina china obian loo daabulay canton magaalo la yidhahdo laga dejin jiray china wuu yaabay dadkii china joogaba way sakhraameen china waxay gaadhay bay yidhahdaan dowladda china budgetkeedu wuxuu ahaa baa la yidhaha afartan bail afartan milyan oo bail bailku waa lacagtii janisu isticmaali jiray lacagtii ingiriisku dib uga soo celiyey waxay gaadhay baa la yidhaha boqol milyan oo bail yacni china budgetkiisaba in ka badan ayaa darag lagaga qaaday china o dhamina way sakhraantay china markii dambe wuxuu go-aansaday boqorkii jina in la mamnuuco obiumka in la joojiyo ingiriiska codsi u qoren ay leeyihin obiumka naga da ingiriisku waxay idhahdeen may kama maarano dhaqaalaheeda ku salaysan obiumka joojin mayna bay idhahdeen waxaa la idhahaa baarlamaanka ingiriiska beri u codeeyo ka wada hadlay hal ninaa diidaa la yidhaha oday galaxo la odhan jiro markii dambena ra-iisul wasaare ingiriis ka noqday kaa mooyaane ingiriis oo dham wuxuu isku raacay china ha la waado lacagtana ha laga raado ingiriistaas uu ku waday jina uu ugu waday bahalkii jina markii dambe wuxuu isku dayay inuu xoog isticmaalo uu joojiyo ingiriisna dagaal buu ku qaadayba obium war dagaalkii la odhan jiray baa dhacay nineteen thirty nine ilaa nineteen forty twogii ayuu dagaalkaasi socday markii saddex sanadood in ka badan dagaalkaasi soconayey ayaa jina dee warmayo bay ku dagaalamaysay iyo wax fudud ninkanina dee markaa madaaficdiiy wuxuu samaystay buu haystay jina la jebiyey dabeetana heshiis baa jayna laga saxeexay ah awal hal magaalo ka geli jiray ee inuu sameeyo shan magaalo oo free board ah oo aan haba yaraatee la xukumi karin wax kastoo laga soo dejiyo halkay magaalada ahayd jayna waxay saxeexday triti labaad oo in shan magaalo ubah laga soo dego faransiiska iyo maraykankuna waa ogaadeen oo iyana way dhinac ceriye china france iyo maraykan iyo ingiriis ba isugu tageen si ay adiya mugu eediya dib baa loo waalay china oo dhan baa derbiga seexatay waxa la yidhaha wadankii weynaaye jina sidii u dhamaaba wax soo kacaba waa la waayay saddexdii wadane dunida ka digdiglahabana ka baacmushtaro obium ka baacmushtareeya filiiskoodana gaba waana sababta hong kong tan iyo waxaan ugu goostay ingiriisku waa meelihii lagu qaybin jiray un xashiishada marka la gabayo dhulkii lagu rari jiray taywaanadan iyo waxaanay ahaayeen iyo hong kong tan iyo muddo markii jina sidaa lagu waday buu jina adkeysan kari waayey haddana nineteen fifty sixkiibu haddana yihi waa mamnuuc baashi dagaal baa lagu qaaday ingiriis iyo faransiis bay isu raaceen afar sanadood markay tumayeen haddana bu dib u ogolaaday eighteen sixtygii u ogolaaday mar kale in loo loo ogolaado idan waa dagaalada caanka dunida taarikhda ku ee loo yaqaano obium war waxay ku tilmaamaysaa danaha reer galbeed dadka sakraamintiisa xataa hadday galaan inaana ka waacamin yani wuxu waa obium waana drug waa la garanaya dadka la siinayo inuu sun yahay waa la garanaya laakin dan dhaqaalea ku jirtay therefore tedwelku qiimo ma laha dan dhaqaalo oo western ku leeyahay hadday ka hor imanayso walidalik ba fransiis iyo ingiriis ba isugu raaceen in dagaal lagu qaado obyo moor baa la yidhahda labada taarikhood buu dhacay midi waa eighteen thirty nine ilaa forty two midina waa eighteen fifty six ilaa iyo eighteen sixtygii waxaan uga jeedaa tan soomaalida maanta xaalkeedu kama gedisna obium warka siday kenya iyo ethoopia ku hayaan the same obium war waa dad maanta draga siday u cabeen derbiyada jiifa umada soomaaliyeed maanta laga bilaabo ka derbiga seexda taalashlaha iyo miskiinka yare aan waxba haysanin ilaa iyo madaxweynuhu way cubaan intaa inta ka dhexle way cuntaa waxay hanti lahaayeen dhammaanteed waxaa la saaraa dayaarado baahidu markay badatayna laba tusaalean idin siinaya yani tusaalayaal idin sheegi maayo figariska wax lagu helaysado laakin misaala wax ku fahmi kartaa magaalada ka tag waxaana siduu mujtamaca u galay waxaad ka dareemi kartaa baadiyaha soomaalida inta badan waa reermiyi marka magaalada aan ka tagina do reermiyiga siduu ku yahay reermiyiga tuulo markaad tagto dadka oo dham duhurkii markay gaadho qaad buu afka wada gelinaya waliba waxaa laga yaabaa waxla-aantu inay gaadhsanta mid baa majinaysanaya labaatan kalu min laanlaan u dhiibaya dadkao dham wuu raamsanaya un ama wax badan han raamsado ama wax yar han raamsadee qof waliba wuxuu isku dayaya inuu afka dhaqdhaqaajiyo magaalaan soo galay tuulo fiidkii ayaa friiga dib loo shiday friiga baankan keniska weyna ayaa dib loo wada shiday waan yaabay war waxaan habeenka la shidayo se qaad baaba soo dhacay waa la dhigdhay qaad awalba waa la cunayay waa mar cusub oo la bilaabay dib bay magaaladii ulaba kaclaysay qaad baa la wada bilaabay hadhow anigoo meesha iska dhex fadhiya gaadhaa meesha igula hoyday ayaa waxa dhacay nin baa soo galay markaasay salaameen war hebel iska warano xagaad ka timi wuxuu i geeli baan wado geeli markaan soo xareeyey ayaan soo mijin doontay bu i geel buu habeen sagaalkii sideedii habeenimo ka socda intuu soo xareeyey uu kasoo qaatigay markii uu intii sheegay oo fadhiistay baa odaygii ugu da-weynaa baan filaya wixii meesha fadhiyey nin madaxa iyo dadkuba caddaada sheekeeyey markaasu yii wixii aan bergii dhaweyd xooleydiy intu malaayiin xoolaa malaayiin lacaga sheegay intaa waa dhaaranaya mohaar haduur aan reer hebelke mohaarku waa garda nuskeed waa labaatan iyo shan kiilo meelaha intaasoo aan agoontii reer hebel siiyey iyo laba boqoloo kun oo walba aan hebel siiye moone intii kale bu i qaad baan ku cunay waa kii ugu weynaa anigoo kuwii la yaaban baan dhaafay habeenniman haddana tuulo kale uheyday tuuladii kale ayaan isii reer agtiisa deganaa abtigayba reerkiisa deganaa balaad ka eegtid waan soo galay tuuladii mise waxaa fadhiga midaa maimaatinay waryaabaloran xagaad ka timi wuxuu yihi wa sagaalkii habeeni sagaalkii habeeni markaan geli soo xareeya reerkii u lisay caani walmaalay ayay ka soo mujin doontay bui reerka marka xoolihii u xareeyey buu soo mujin doonta anigoo intii la yaaban iyo nargise kusoo noqday nin baa ii waramay markaa wasiira aguudi tuulaan tagnay aduu sheekuu ii sheegay wuxuu ii tilmaamay inuu magaalooyin soo maray geelashu biil qaadoo furan ay yihiin geela neef geela lasoo qabanaya waa la qiimeynaya naagta qaadolaaba ninka qaadolaabaa loo qiimeynaya dabeetna neefta lasii daynaya geela waa la raacaya ninkani maalin kasta meeshuu imanaya waaba jinjada la siinaya buuggaa loogu qoraya waa neefka geela soconaya wuxuu cunaya markuu dhameeyo ee gudub aaba inan yar la dirayo geelashi reerkao dhan mid iyo neef baa laga soo reebay war waxaan oo geelo la reebay waa markaasa lagu leey waa intii qaadka lagu cunay geelashii reerkao dhan oo nool ayaa qaad la siistaa waxa uu ii sheegay in dhirta xataa lagu qayilo yani nin baa wuxuu kaxaynay wuxuu leeyahy tobanka geeda waaweyn soomaalka adaan kusoo gubaya ayay qaadka siisay qaad buu usii cunaya inuu tobanka geeda meesha ku yaalaba soo baxuleeya dhir iyo dad iyo xoolaba qaad baa la siistay idan conceptionku markuu halkaa marayo ee uu marayo conception magaalaanu ka warramamayo dad lacag haysta iyo niman shaqaysanaya iyo qaad lacagsa waxaan ka warramaya waa dad xoola raacata ah oo adiyo geel raacda oo ay ahayd dad aan lagu aqoon qaad iyo sigaar iyo yani waxaan aan lagu aqoonin oo ay noqotay inuu sagaalka habeennimo ka qaatagaan oo aan ahayn manfaqad aan ka warramaya isku meel maaha waxaan ka warramaya from hargeysa duleedkeeda ilaa iyo etoobiya ilaa iyo cerigaabaha agaarkeeda saddexda magaalo meelahaasi ku kala yaala midi waa hargeysa duleedadeeda midina waa etoobiya qaybtan soomaalidu degto ta kalena waxay ku taallaa cerigaabaha agaarkeeda waa biska miska intaa isu jira ee dad kala degeeni degaan ee wuxuba ay xoolo layiin haddii uu conceptionkooda qaadku halkaa marayo maxaad umalaynaysa dee cid kala daaye london toddoba tan baa wiil kasta yimaada xisaab adigu toddoba tan ayaa wiilkiga soo dega bay leeyihi waa bishii kasta sideed iyo labaatan tan baa yimaada sideed iyo labaatan tan ama soddon tan haddaad tidhahdo baa bishii yimaada soddon tan waa imisa waa soddon kun oo kiilo kiilogu imisu ku imanaya lanimadu manaysa yani haddaad ka qiyaasto kiilo qaad imisu lanim kusoo gaadhaya diyaaradda cashuurta kuwii laga soo iibsaday waxaa marka isku soo darta waxaa laga yaabaa haddaynu raflis ka nidhaahno kiilooga dhami toban doolaroo quru ku yimaada imisay noqonaysa ya yacni waxa weeyaan waa xoolo dameergooye bay soomaalida tidhaahdaa markay garan waayaan tiradiis yacni soddon haddaad toban ku dhufato waa saddex boqol oo kun oo doolar beremont haddaad tidhahda london oo quruu yimaadaa qiyaas soomaalidii kale marka hadday london intaa ku hayso saddex boqol oo kun labiiyo toban ku dhufo ya saddex milyan iyo lix boqol oo kun saddex milyan iyo lix boqol oo kun oo doolar haddii london qaad lagaga cuno qiyaas inta kale soomaalida kale qiyaas markaa yani waa london oo qura kuu qabtay soomaalida kale intay ku cuntaa waxaan garan karnaa ma ka hadlayo marka anigu qaadku dhaqaale intuu inaga qaada kama hadlayo social imise guruu burburiya kama hadlayo caafimaadka meelahan qaadka lagu cuniyo wax kani muxuu sameeya kama hadlayo yani waxay dhahdaan dumarka qaadka cuna imka u soo batay reedka soomaalida dumarka qaadka cuna iyadoo laleeya gabadha markay qaadka cunto caanuu way guraan yeman bay qiyaaseen dumarka ayaa caan ku ah dumar qaad cuna way ka caana yartay gabadha kale ilmaha ay dhashaa wuu ka miisaan yariye bay idhahdaan xagga miisaanka wuu ka yariye waxa ay sheegayaan waad naxaysaa idan waa inala mid waxaa lai sheegaya maalin balidaweyda london soo marayay waxay sheegayeen gabadh qayishay oo malaa markay qayilayaan dirac qura xidhaan intay silowday iyadoo dirac qura xidhaan oo ka yara khafiifka qaawan intay gaadhi fuushay suuqayadoo dhex maraysa saragtay yani waad naxaysaa marka laga waramo waxaa lai sheegaya ingiriiskan maha qisas been ah run qisa waaxidaan kuu sheegaya waxaa la sheegay inuu nin gurigii ka tegey islaantii buu yimi waxay u yaro hanshagto waxay tiri hadaad mar dambe haddaad baalkaa noqoto soo hoyanmaysa isagoo hanshagaadii qaba bay tiri waa kan leedku baktiye ingiriiska bahlada yaro lasoshade ordoo reerka usoo iibeen korontadii yarade dabka la gelinayo meeshii qaadku muu yaro marumo in yar ka gaadsiinuu jiri wuu fadhiistay caruurtiisi iyo wixii o dhan wuu ilaabay islaantii gurigaa ku madoobaaday meeshii wa isla bas beeshay islaantii waxay garatay inuu dadkii marqaad tegay aan uu soo socnayna way iska baxday rumalkeedii way soo igsatay koob iyo tobankii habeennimu soo baxay baa layidhi oo u xasuustay inuu reerka ka yimi iyo meeshii dabeetana koob iyo tobankii habeennimu soo cararay gurigii u horyimo ingiriiska kudaafadan la tuurayo bacmado inta lagu gura meesha la hordhiga wuu is hortagay lawa nin waalane markuu arkay wuxuu jiri wallahi wata alaabta haddii dibadda laguu dhiga bacdii xashiishka islaamta soo tuurtay ayuu qaatay iyo tuurtu ku rid waa iska tegey fookisannaba maaha tuurta ku rid wuu socday gurigii hooyadiibu tegey kabadkuu furay meel bu ku cabaystay waa xidhay habeenkii iska seexay maalmo gurigii joog in yar markii gurigiina joogay ba islaamtii guriga lahayd way yaabtay war guriga waxaan ka uraya waa guri xafaayada lagu xidhayo gabarka la geliyey gurigii waxaan ka uraya maxaa kasta akhiiran islaamtii unbaa meeshii furtay bacdii bay daboolka rogtay bacdaba xafaayadii carruurta ku jiraan markay islaamtii aragtay tiri war waa maxay waxaana bacd ku seetay waa alaabtaydii halkaadhig waana alaabtaa jabtay waa maxay waxaani baa layidhi waa soo dhaqaaqo wuu arkay ninkan waalida ku jirta wax kale ma xasuusan wallahi layma eryin buu yiri salaanta bacdi kaga cararay ma xasuusan xataa ina ka qaado nac min alwaalid runtii haddaan tiri hadda uun muxaadara ka dhig inta qise ee weliba rasmiya lay sheegay takfiikum in waxa kani aanu ahayn wax qof miyar qabaa uu isticmaali karo cala kuli xaal kama warramayo qaabka yani socially muxuu dhibaa dhaqaale muxuu dhibaa badnimo muxuu geystaa caafimaad muxuu yeelaa lakin waxaan tilmaamaya waxa weeyaan war waa darag daraga kamid a darag daraga kamid a lakin waxa koowaad aynu u baahanay waxa weeyaan war macluumada waxaan inu darag iyo inaynu dadka gaarsiino bal kii cunayaana isagoo darag u garanaya cuno ila ninka isagoo uweysaysanayo u cunaya lakin ha garta inuu kookayinta waxanu la weysaysanaya ama kookayintiisa markaa ha weysaystaa ma haska daayo lakin inaynu gaadsiino mujtamaceena waxaan inuu darag yahay dragnimadiisuna ay caddahay aanay muran u baahnayn ee scientifically la gruuf garaynayo inu drag caadiyayn kaasina inta inay tahay dragaasi maanta ka qoran dunida oo dhan ama dunida qaybo badan oo kamida ka qoran maxay drag number one ay ku qoran tahay waxaan leenahay waa ku baahanay bulshadeena inaynu waxa kan geedkani wuxuu yahay soomaali weli may baran inaynu baro wallahu aclam billahi tawfiiq
khayr iyo xasanada ka siiyo sheekh muse muxaadarada qiimkaa inagana dabcan fariintaynu qaadnay waxa weeye siduu sheikhu sheegay haddaynan inteenan cunin walaalaheen baa cunaa marka inaynu dadka balgaarsiino wixii fariina ee khatarta uqaad ku leeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu